kitaabkii koowaad ee taariikhdii taariikhdii cutubka koowaad aadan seed enos kiinaan mahalaleel yaareed enoog metusheelex lameeg nuux sheem xam iyo yaafed wiilashii yaafeed waxay ahaayeen gomer iyo maajuuj iyo maadaay iyo yaawaan iyo tubal iyo mesheeg iyo tiiraas wiilashii gomerna waxay ahaayeen ashkenaas iyo diifaad iyo togarmaah wiilashii yaawaanna waxay ahaayeen ilishaah iyo tarshiish iyo kitiim iyo rodaniim wiilashii xaamna waxay ahaayeen kuush iyo misrayiim iyo fuud iyo kancaan wiilashii kuushna waxay ahaayeen sebaa iyo xawiilaah iyo sabtaa iyo racmaah iyo sabteeka wiilashii racmaahna waxay ahaayeen shebaa iyo dedan kuushna wuxuu dhalay nibrood wuxuuna noqday mid dhulka xoog weyn ku leh misrayiimna wuxuu dhalay luudiim iyo canaamiim iyo lahaabiim iyo naftuxiim iyo fatrusiim iyo kasluxiim oo ay reer falastiin ka soo farcamay iyo kaftoriim kancaana wuxuu dhalay sidoon oo curadkiisii ahaa iyo xeed iyo reer yebuus iyo reer amoor iyo reer girgaash iyo reer xiwi iyo reer carqi iyo reer siini iyo reer arwaad iyo reer samaar iyo reer xamaad wiilashii sheebna waxay ahaayeen ceelaam iyo ashuur iyo arfagsaad iyo luud iyo aaraam iyo cuus iyo xuul iyo geter iyo masheeg oo arfagsaad wuxuu dhalay sheelaah sheelahna wuxuu dhalay ceeber oo ceeberna waxaa u dhashay laba wiil mid magaciisa wuxuu ahaa felek waayo waagiisii ayaa dhulku qaybsamay magaca walaalkiisna wuxuu ahaa yooktaan yooktaanna wuxuu dhalay almoodaad iyo sheelef iyo xasarmaawed iyo yeerah iyo xadoraam iyo uusaal iyo diklaah iyo ceebaal iyo abime'el iyo shebaa iyo oofir iyo xawiilaah iyo yobaab kuwaasu kulli waxay ahaayeen wiilashii yoqtaan sheem arfagsaad sheelaah ceeber felek reecuu seruug naaxoor teerax abraam kaasoo ah ibraahiim wiilashii ibraahiimna waxay ahaayeen isxaaq iyo ismaaciil oo intaanu waa qarniyadoodii ismaaciil curadkiisii wuxuu ahaa nebayood dabadeedna wuxuu dhalay kedaar iyo adbe'el iyo mibsaam iyo mishmaac iyo duumah iyo masaa iyo haddaad iyo teemaa iyo yatuur iyo naafiish iyo kadeemaah kuwaanu waa wiilashii ismaaciil oo kuwaanuna waa wiilashii ketuuraah taas oo ahayd ibraahiim naagtiisii aaddoonta ahayd iyadu waxay dhashay simraan iyo yokshaan iyo meedaan iyo midyaan iyo yishbaaq iyo shu'ah yokshaan wiilashiisiina waxay ahaayeen shebaa iyo deedaan wiilashii midyaanna waxay ahaayeen ceefah iyo ceefer iyo xanoog iyo abidaac iyo eldacaah kuwaanu waxay wada ahaayeen khetuuraah wiilasheedii ibraahiimna wuxuu dhalay isxaaq wiilashii isxaaqna waxay ahaayeen ceesaaw iyo israa'iil wiilashii ceesaawna waxay ahaayeen alifaas iyo racu'yeel iyo yacuush iyo yaclaam iyo qorax wiilashii elifaasna waxay ahaayeen teemaan iyo oomaar iyo sefii iyo gactaam iyo kenas iyo timnac iyo camaaleeq wiilashii reecuu'eelna waxay ahaayeen nahad iyo seerax iyo shamaah iyo misaax wiilashii saciirna waxay ahaayeen lootaan iyo shobaal iyo sabeecoon iyo canah iyo dishoon iyo eser iyo diishaan wiilashii lootaanna waxay ahaayeen xorri iyo xomaam oo timnacna waxay ahayd lootaan walaashiis wiilashii shobaalna waxay ahaayeen calyaan iyo maanahad iyo ceebaal iyo shafii iyo oonaam wiilashii shabeecoonna waxay ahaayeen aayah iyo canah wiilashii canahna waxay ahaayeen dishoon wiilashii dishoonna waxay ahaayeen xamraan iyo eshbaan iyo yitraan iyo keeraan wiilashii eserna waxay ahaayeen bilhaan iyo sacwaan iyo yacaqaan wiilashii dishaanna waxay ahaayeen cuus iyo aaraan haddaba kuwaanu waa boqorraddii u talin jiray dalka reer edoom intaan boqorna u talin reer binu israa'iil belaac ina becoor oo magaaladiisana magaceeda waxaa la odhan jiray dinhaabaah markaasaa beelac dhintay oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday yoobaab ina seerax oo reer basraah ahaa markaasaa yoobaab dhintay oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday xushaam oo ka yimi dalka reer temaan markaasaa xushaam dhintay oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday haddaad ina bedaad kaasoo midyaan ku dilay beertii moo'aab dhexdeeda oo magaaladiisa magaceedana waxaa la odhan jiray cawiid markaasaa haddaad dhintay oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday samlaah oo ahaa reer masreekaah markaasaa samlaah dhintay oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday shaa'uul oo ka yimid rehobood oo webiga ku agtiil markaasaa shaa'uul dhintay oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday bacal xanaan ina caqboor markaasaa bacal xanaan dhintay oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday haddaad oo isna magaaladiisu waxay ahayd faacuu oo naagtiisa magaceedana waxaa la odhan jiray mehetabeel oo ay dhashay matreed iyana waxay ahayd inamasahaab haddaadna wuu dhintay oo ugaasyadii reer edoomna waxay ahaayeen ugaas timnac iyo ugaas calwaah iyo ugaas yateed iyo ugaas aholibaamaah iyo ugaas eelaah iyo ugaas fiinoon iyo ugaas kenas iyo ugaas temaan iyo ugaas mibsaar iyo ugaas magdi'eel iyo ugaas ciiraam intaas waa ugaasyadii reer addoom taariikhdii cutubka labaad kuwan waa israa'iil wiilashiisii oo waxay ahaayeen ruubeen iyo samicoon iyo laawi iyo yahuudaah iyo isaakaar iyo sebulun iyo daan iyo yuusuf iyo binyamiin iyo naftaali iyo gaad iyo aasheer wiilashii yahuudahna waxay ahaayeen ceer iyo oonaan iyo sheelaah oo saddexdaas waxaa isaga u dhashay badshuuca oo reer kancaan ahayd oo ceer oo ahaa curadkii yahuudaah wuxuu ahaa mid rabbiga hortiisa shar ku ah oo isna rabbigu wuu dilay oo taamaar oo uu soddog u ahaa ayaa isaga u dhashay feres iyo serax wiilashii yahuudaha oo dhammuna waxay ahaayeen shan wiilashii feresna waxay ahaayeen xesroon iyo xaamuul wiilashii seraxna waxay ahaayeen simri iyo eetaan iyo xeemaan iyo kalkool iyo daarac oo dhammaantoodna waxay ahaayeen shan ina karmiinna wuxuu ahaa caakaar oo ahaa kii reer binu israa'iil dhibay oo ku xadgudbay alaabtii la xaraameeyey ina eetaanna wuxuu ahaa casariyaah oo weliba xesroon wiilashiisii u dhashay waxay ahaayeen yeraxme'eel iyo raam iyo kalubaay oo raam wuxuu dhalay caminaadaab caminaadaabna wuxuu dhalay naxshoon oo reer yahuuda amiir u ahaan jiray oo naxshoon wuxuu dhalay salmaa salmaanna wuxuu dhalay boocas boocasna wuxuu dhalay coobeed coobeedna wuxuu dhalay yeesey yeeseyna wuxuu dhalay curadkiisii oo ahaa eli'aab iyo abinadaab oo ahaa wiilkiisii labaad iyo shemca oo ahaa wiilkiisii saddexaad iyo netaneel oo ahaa kii afaraad iyo radday oo ahaa kii shanaad iyo osem oo ahaa kii lixaad iyo daa'uud oo ahaa kii toddobaad oo walaalahoodii gabdhaha ahaana waxay ahaayeen saruyaah iyo abigeyil oo saruyaah wiilasheediina waxay ahaayeen saddex abishey iyo yo'aab iyo casaaheel abigeyilna waxay dhashay camaasaa oo camaasaa aabbihiisna wuxuu ahaa yeeter oo reer ismaaciil ahaa kaaleeb ina xesroonna wuxuu carruur ka dhalay naagtiisii casuubaah iyo yerocood oo kuwaanuna waxay ahaayeen wiilasheedii waana yeesher iyo shobaab iyo ardoon oo casuubaahna way dhimatay oo kaleeb wuxuu guursaday efraad oo iyana isagay u dhashay xuur xuurna wuxuu dhalay uuri uuriina wuxuu dhalay besaleel oo taas dabadeedna xesroon wuxuu u tegey inantii maakiir oo ahaa gelicaad aabbihiis oo taas wuxuu guursaday isagoo lixdan sannadood jira oo waxayna isaga u dhashay saguub saguubna wuxuu dhalay yaa'iir oo dalka reer galicaad ku lahaa saddex iyo labaatan magaalo oo gashuur iyo aaraam ayaa waxay qaateen magaalooyinkii reer yaa'iir iyo qinaad iyo tuulooyinkeedii waxayna wada ahaayeen lixdan magaalo oo kulli intaas waxay wada ahaayeen wiilashii maakiir oo ahaa galicaad aabbihiis oo xesroon markuu kaaleeb efraataah ku dhintay dabadeed ayaa abiyaah oo ahayd xesroon naagtiisii waxay isagii u dhashay ashxuur oo ahaa teqooca aabbihiis oo yeraxme'eel oo ahaa curadkii xesroon wiilashiisana waxay ahaayeen raam oo curadkiisii ahaa iyo buunaah iyo oren iyo oosem iyo axiyaah oo yeraxme'eelna wuxuu qabay naag kale oo magaceeda la odhan jiray cataaraah oo iyana waxay ahayd oonaam hooyadiis oo raam oo ahaa curadkii yeraxme'eel wiilashiisii waxay ahaayeen macas iyo yaamiin iyo ceeqar wiilashii oonaamna waxay ahaayeen shamaay iyo yaadac wiilashii samayna waxay ahaayeen naadaab iyo abishuur oo naagtii abishuur magaceedana waxaa la odhan jiray abixayil iyona waxay isagii u dhashay axbaan iyo mawliid wiilashii naadaabna waxay ahaayeen seled iyo afayiim laakiinse seled wiila la'aan buu ku dhintay ina afayiimna wuxuu ahaa yeshcii ina yeshciina wuxuu ahaa sheeshaan ina sheeshaanna wuxuu ahaa axlaay shamey walaalkiisii oo yaadac ahaa wiilashiisiina waxay ahaayeen yeeter iyo yonataan yeeterna wiila la'aan buu ku dhintay wiilashii yotaanna waxay ahaayeen feeled iyo saasaa kuwaasu waxay wada ahaayeen wiilashii yeraxme'eel haddaba sheeshaan wiilal ma lahayn gabdha mooyaane oo shiishaan wuxuu lahaa addoon masri ah oo magaciisana waxaa la odhan jiray yarhaac markaasaa sheeshaan gabadhiisii u guuriyey addoonkiisii yarhaac la odhan jiray oo iyana waxay isagii u dhashay cataay cataayna wuxuu dhalay naataan naataanna wuxuu dhalay saabaad saabaadna wuxuu dhalay eflaal eflaalna wuxuu dhalay coobeed coobeedna wuxuu dhalay yehu yehuuna wuxuu dhalay casaryaah casaryaahna wuxuu dhalay xeeles xeelesna wuxuu dhalay elecasaah elecasaahna wuxuu dhalay sismaay sismayna wuxuu dhalay shaluum shaluumna wuxuu dhalay yaqamyaah yaqamyaahna wuxuu dhalay alishaamac yeraxme'eel walaalkiis kaaleeb wiilashiisiina waxay ahaayeen curadkiisii meeshaac oo siif aabbihiis ahaa iyo wiilashii maareeshaah oo ahaa xebroon aabbihiis wiilashii xebroonna waxay ahaayeen qorax iyo tafu'ax iyo reqam iyo sheemac sheemacna wuxuu dhalay raxam oo ahaa yorqacaam aabbihiis reqamna wuxuu dhalay shammay shammey wiilkiisiina wuxuu ahaa maacoon maacoonna wuxuu ahaa baydsuur aabbihiis ceefaha oo ahayd kaaleeb naagtiisii addoonta ahaydna waxay dhashay xaaraan iyo muusa iyo gaasees oo xaaraanna wuxuu dhalay gaasees wiilashii yahdayna waxay ahaayeen regem iyo yootam iyo geeshaan iyo feeled iyo ceefah iyo shacaf macakaah oo ahayd kaaleeb naagtiisii addoonta ahaydna waxay dhashay sheeber iyo tirxanaah oo waxay kaloo dhashay shacaf oo ahaa madmanaah aabbihiis iyo sheewaa oo ahaa magbeenah aabbihiis iyo gabeecaah aabbihiis oo kaleeb gabadhiisana waxaa la odhan jiray cagsaah oo kuwaan waxay wada ahaayeen ilmaha kalib kaasoo ahaa inaxuur oo ahaa curadkii efraataah iyo shoobaal oo ahaa qiryad iyo caariim aabbihiis iyo salmaa oo ahaa beytlaxam aabbihiis iyo xaareef oo ahaa beedgaadeer aabbihiis shoobaal oo ahaa qiryad iyo caariim aabbihiisna wuxuu lahaa wiilal haaro ah iyo reer manuxood barkiis oo reer qiryad iyo caariim qalooyinkoodiina waxay ahaayeen reer yeetar iyo reer fuuti iyo reer shumaati iyo reer mishraaci oo kuwaas waxaa ka soo farcamay reer sorcaah iyo reer eshtaa'ool wiilashii salmaanna waxay ahaayeen beytlaxam iyo reer netofaah iyo caataarood beyteyo'aab iyo reer maanahad barkiis iyo reer sorci oo karaanyadii yacbees degganaa qolooyinkoodiina waxay ahaayeen reer tircaatiim iyo reer shamcaatiim iyo reer sukaatiim intaasu waa reer qaynkii ka soo farcamay xamaad oo ahaa reer rakaab aabbahood taariikhdii cutubka saddexaad haddaba kuwaan waxay ahaayeen wiilashii daa'uud oo isaga ugu dhashay xebroon oo curadkiisu wuxuu ahaa amnoon oo ay dhashay ahinacam tii reer yasraaciil oo kii labaadna wuxuu ahaa daanyeel oo ay dhashay abigeyel tii reer karmel oo kii saddexaadna wuxuu ahaa absaloom oo ay dhashay macakaah oo ahayd boqorkii geshuur oo talmey ahaa gabadhiisii oo kii afraadna wuxuu ahaa adooniyaah oo ay hagiid dhashay kii shanaadna wuxuu ahaa shefadyaah oo ay abiitaal dhashay kii lixaadna wuxuu ahaa yadreecaam oo uu ka dhalay naagtiisii ceglaah lix waxay ugu dhasheen xebroon oo xebroon wuxuu boqor ka ahaa toddoba sannadood iyo lix bilood oo yeruusalaamna wuxuu boqor ku ahaa saddex iyo soddon sannadood oo kuwaanuna waxay isaga ugu dhasheen yeruusalaam shemcaa iyo shoobaab iyo naataan iyo sulaymaan afartaas oo ay dhashay beedshuuca oo ahayd inacami'eel iyo yibxaar iyo aliishamaac iyo alifeled iyo noogaah iyo nefek iyo yaafiica iyo aliishamaac iyo eliyadac iyo alifeled oo iyana waxay ahaayeen sagaal oo kuwaas oo dhamm waxay ahaayeen ilmaha daa'uud oo wiilashiisii uu addoommaha ka dhalayna kuma ay jirin oo tarmaarna waxay ahayd walaashood oo sulaymaan wiilkiisiina wuxuu ahaa raxeebcaam raxeebcaam wiilkiisiina wuxuu ahaa abiyaah abiyaah wiilkiisiina wuxuu ahaa aasa wiilkiisiina wuxuu ahaa yehoshaafaad wiilkiisiina wuxuu ahaa yooraam wiilkiisiina wuxuu ahaa axasyaah wiilkiisiina wuxuu ahaa yoo'aash wiilkiisiina wuxuu ahaa amasyaah wiilkiisiina wuxuu ahaa casariyaah wiilkiisiina wuxuu ahaa yootam wiilkiisiina wuxuu ahaa axaas wiilkiisiina wuxuu ahaa xisqiyaah wiilkiisiina wuxuu ahaa manaseh wiilkiisina wuxuu ahaa aamoon wiilkiisina wuxuu ahaa yoosiyaah wiilashii yoosiyaahna waa kuwan curadkiisii yooxanaan kii labaadna yohayaqiim kii saddexaadna sidqiyaah kii afaraadna shaaluum wiilashii yohayaqiimna waxay ahaayeen wiilkiisii yokonyaah iyo wiilkiisii sidqiyaah oo maxbuuskii yokonyaah ahaa wiilashiisii waxay ahaayeen wiilkiisii salaati'eel iyo malkiraam iyo fedayaah iyo shan'asar iyo yaqamyaah iyo hoshaamac iyo nadabyaah wiilashii fedayaahna waxay ahaayeen sarubaabel iyo shamcii oo wiilashii sarubaabelna waxay ahaayeen meshulaam iyo xananiyaah oo shalemiidna waxay ahayd walaashood iyo xashubaah iyo oheel iyo beregyaah iyo xasadyaah iyo yuushaabxesad oo iyana waxay ahaayeen shan wiilashii xananyaahna waxay ahaayeen feledyaah iyo yeeshacyaah oo waxaa kaloo jiray wiilashii rafayaah iyo wiilashii arnaan iyo wiilashii cabadyaah iyo wiilashii shekanyaah wiilashii shekanyaahna waxay ahaayeen shamacyaah wiilashii shamacyaahna waxay ahaayeen xatuush iyo yigaal iyo baari'ax iyo nacaryaah iyo shaafaad oo waxay ahaayeen lix wiilashii nacaryahna waxay ahaayeen eliyocaynay iyo xisqiyaah iyo casriqaam oo waxay ahaayeen saddex wiilashii eliyoceynayna waxay ahaayeen hoodawyaah iyo eliyaashiib iyo felaayaah iyo caquub iyo yoxanaan iyo deleeyaah iyo canaanii waxayna ahaayeen toddoba taariikhdii cutubka afaraad wiilashii yahuudahna waxay ahaayeen feris iyo xesroon iyo karmi iyo xuur iyo shoobaal oo re'ayaah oo ahaa ina shoobaalna wuxuu dhalay yaaxaad yaaxaadna wuxuu dhalay axumey iyo lahad kuwaanu waa qolooyinkii reer sorca ah oo kuwaanuna waxay ahaayeen wiilashii uu dhalay ceetaam aabbihiis oo waa yasraceel iyo yeshmaa iyo yidbaash oo walaashood magaceedana waxaa la odhan jiray xaseleel foni iyo fenu'eel oo ahaa geedoor aabbihiis iyo ceesar oo ahaa xuushaah aabbihiis kuwaanu waa wiilashii xuur kaasoo ahaa curadkii efrataah oo ahaa baytlaxam aabbihiis oo ashxuur oo ahaa teqooca aabbihiisna wuxuu qabay laba naagood oo waxay ahaayeen xelaah iyo nacaraah oo nacaraah waxay isagii u dhashay axusaam iyo xeefer iyo tamnii iyo ha'axashtaari intaasu waxay ahaayeen nacaraah wiilasheedii xelaah wiilasheediina waxay ahaayeen seerad iyo esehaar iyo ednaan xaqoosna wuxuu dhalay caanuub iyo sobebaah iyo qolooyinka reer axarxeel oo ahaa ina haaruum yacbeesna wuu ka ciso badnaa walaalihiis oo dhan oo hooyadiis ayaa isagii ku magacaawday yacbees oo waxay tidhi maxaa yeelay isaga waxaan ku dhalay tiiraanyo oo yacbeesna wuxuu baryay ilaahii reer binu israa'iil oo ku yidhi waxaan jeclaan lahaa inaad i barakaysid oo aad sohdintayda ii ballaarisid iyo in gacantaadu ila jirto oo aad sharka iga dhowrtid si aanan u tiiraanyoon oo ilaahna wuu siiyey wixii uu weyddiistay kaluub oo ahaa shuuxaah walaalkiisna wuxuu dhalay mixiir oo ahaa eshtoon aabbihiis eshtoonna wuxuu dhalay beytrafaa iyo fasee'ax iyo tixenaah oo ahaa ciirna xaash aabbihiis oo kuwaanu waa nimankii reekaah wiilashii kanaasna waxay ahaayeen codni'eel iyo saraayaah oo codni'eelna wuxuu dhalay xataad meconootayna wuxuu dhalay cofraah oo sarayaahna wuxuu dhalay yoo'aab oo ahaa gaharashiim aabbihiis waayo iyagu waxay ahaayeen rag saaniciin ah kaaleeb ina yefuneeh wiilashiisiina waxay ahaayeen iiruu iyo eelaah iyo nacam ina eelaahna wuxuu ahaa kenas wiilashii yahaleelna waxay ahaayeen siif iyo siifaah iyo tiryaa iyo asereel ilmaha cesraahna waxay ahaayeen yeter iyo meered iyo ceefer iyo yaaloon oo iyana waxay dhashay maryan iyo shamaay iyo yeshbax oo ahaa ishtamooca aabbihiis naagtiisii yahuudiyadda ahaydna waxay dhashay yeered oo ahaa gedoor aabbihiis iyo xeeber oo ahaa sookoo aabbihiis iyo yoquti'eel oo ahaa saanoo ah aabbihiis oo kuwaanuna waa wiilashii bidyaah oo ahayd ina fircoon oo uu meered guursaday oo hoodiyaah naagtiisii oo ahayd naxaam walaashiis wiilasheediina waxay ahaayeen qicilaah kii reer garmi aabbihiis iyo eshteemooca oo ahaa reer macakaad wiilashii shimona waxay ahaayeen camoon iyo rinaah iyo benxanaan iyo tiiloon wiilashii yashciina waxay ahaayeen sooxeed iyo bensooxeed sheelaah ina yahuudaah wiilashiisiina waxay ahaayeen ceer oo ahaa leekaah aabbihiis iyo lacadaah oo ahaa mareeshaah aabbihiis iyo qolooyinka reerka kuwa dhar wanaagsan samayn jiray oo ka soo farcamay reer ashbeeca iyo yooqiim iyo dadka reer kosebaa iyo yo'aash iyo saaraaf oo u talin jiray mo'aab iyo yaashubilexem oo taariikhduna waa wax aad u gaboobay oo kuwaanuna waxay ahaayeen dheryodhoobyadii oo waxay degganaan jireen nitaa'iim iyo geedaraah oo halkaas ayay la degganaan jireen boqorka si ay shuqulkiisa u sameeyaan wiilashii samecoonna waxay ahaayeen namu'eel iyo yaamiin iyo yaariib iyo seerax iyo shaa'uul oo dhalay shaluum oo isna dhalay mibsaam oo isna dhalay mishmaac mishmaac farcankiisuna wuxuu ahaa xamu'eel oo dhalay sakuur oo isna dhalay shimcii shamciina wuxuu lahaa lix iyo toban wiil iyo lix gabdhood laakiinse walaalihiis carruur badan ma ay lahayn oo qoladooda oo dhammuna uma ay tarmin sida reer yahuudah oo kale oo iyagu waxay degganaayeen bi'ir shebec iyo muladaah iyo xasar shuucaal iyo bilhaah iyo cesem iyo toolaad iyo bitu'eel iyo xormaah iyo siklaag iyo beydmarkabood iyo xasar susiim iyo beydbiri iyo shacreyiim intaas waxay ahaayeen magaalooyinkoodii ay degganaayeen tan iyo waagii daa'uud boqortooyada haystay oo tuulooyinkoodiina waxay ahaayeen ceetaam iyo cayn iyo rimoon iyo tokeen iyo caashaan oo waxay ahaayeen shan magaalo iyo kulli tuulooyinkoodii ku wareegsanaa isla magaalooyinkaas ilaa tan iyo bacal kuwaas waxay ahaayeen rugahoodii ay degganaayeen oo iyagu abtirisna way leeyihiin oo meeshobaab iyo yemleeg iyo yooshaah oo ahaa ina amasyaah iyo yo'eel iyo yehuu oo ahaa ina yooshibyah ina sareeyaah ina casi'eel iyo eliyoceenaay iyo yacqobaah iyo yeshoxayaah iyo casayaah iyo cadii'eel iyo yasimi'eel iyo benayaah iyo siisaa oo ahaa ina shafci ina alloon oo ahaa reer yadacyaah oo ka ahaa reer shemri oo ka sii ahaa reer shamacyaah intaas magacyadooda la sheegay waxay ahaayeen amiiradii qolooyinkooda oo reerahooduna aad bay si weyn ugu kordheen oo waxay tageen meesha geedoor laga galo iyo xataa tan iyo dooxadii dhankeeda bari si ay idahooda daaq ugu doondoonaan oo waxay halkaas ka heleen daaq cusub ah oo wanaagsan oo dhulkuna wuu ballaarnaa wuxuuna ahaa dal xasilloon oo nabdoon waayo kuwii halkaas waagii hore degganaan jiray waxay ahaayeen reer xaam oo kuwaan magacyadooda la qoray waxay dalka soo galeen waagii boqorkii reer yahuudah oo xisqiyaah ahaa oo waxay dumiyeen teendhooyinkoodii oo laayeen reer macuuniimkii halkaas laga helay dhammaantoodna way wada baabi'iyeen ilaa maantadan la joogo oo meeshoodii bay degeen maxaa yeelay meeshaasu waxay lahayd daaq ay idahoodu daaqaan oo iyaga qaarkood oo ahaa reer simecoon oo tiradoodu ahayd shan boqol oo nin waxay tageen buur saciir oo waxaa saraakiil u ahaa feledyaah iyo nacaryaah iyo rafaayaah iyo cusii'eel oo wada ahaa wiilashii yashcii oo waxay soo laayeen kuwii reer camaaliq ka hadhay oo baxsaday oo halkaasay deggan yihiin ilaa maantadan la joogo taariikhdii koowaad cutubka shanaad oo kuwaanuna waa wiilashii ruubeen kaasoo ahaa curadkii israa'iil laakiinse isagu wuxuu nijaaseeyey gogashii aabbihiis oo sidaas daraaddeed curadnimadiisii waxaa la siiyey wiilashii yuusuf ina israa'iil oo abtiriskiisiina laguma tirin xagga curadnimadiisii yahuudaah walaalihiis wuu ka xoog badnaa oo isaga xaggiisuu amiirku ka yimid laakiinse curadnimada waxaa iska lahaa yuusuf oo wiilashii ruubeen oo ahaa curadkii israa'iil waxay ahaayeen xanoog iyo faluu iyo xesroon iyo karmi farcankii yo'eelna wuxuu ahaa shamacyaah oo dhalay juuj oo isna dhalay shamcii oo isna dhalay mikaah oo isna dhalay re'aayaah oo isna dhalay bacal oo isna dhalay be'eraah oo ahaa kii boqorkii ashuur oo tiglaag filneser la odhan jiray oo maxaabiis ahaanta u kaxaystay oo isna wuxuu ahaa amiirkii reer ruubeen oo qolooyinkii walaalihiis ahaa markii abtiriskii dhalashadooda la tiriyey waxay ahaayeen duqii yicii'eel iyo sakariyah iyo beelac oo ahaa ina caasaas ina sheemac oo ahaa ina yo'eel oo degganaan jiray carooceer iyo xataa tan iyo nebo iyo bacal mecoon oo xagga barina wuxuu degganaan jiray tan iyo xataa meesha laga galo cidlada markii laga soo bilaabo webi yufraad maxaa yeelay xoolahoodii ayaa ku tarmay dalkii galicaad oo wakhtigii saa'uul ayay la dagaalameen reer hagri'iim oo iyaga gacantooda ku baaba'ay oo iyana waxay degeen teendhooyinkoodii ku dhex yiil dalkii galicaad bari ka xigay oo dhan oo waxaa meel iyaga ka soo hor jeedda oo ah dalka baashaan iyo tan iyo salkaah degganaa wiilashii gaad kuwaasoo ahaa yo'eel oo madax ahaa iyo shaafaam oo ahaa kii labaad iyo yacnay iyo shaafaad waxay wada joogeen baashaan oo walaalahood oo ay isku reer ahaayeen waxay ahaayeen mikaa'eel iyo meshulaam iyo shebac iyo yoray iyo yackaam iyo siica iyo ceeber oo waxay ahaayeen toddoba oo kuwaanuna waxay ahaayeen wiilashii abixayil ina xuuri oo ahaa ina yaaroo'ax oo ahaa ina galicaad oo ahaa ina mikaa'eel oo ahaa ina yeshiishay oo ahaa ina yaxdo oo ahaa ina buus axii ina cabdi'eel oo ahaa ina guuni madax buu u ahaa reerahoodii oo waxay degganaayeen gallicaad oo baashaan ku tiil iyo magaalooyinkeedii iyo shaaroon agagaarkeedii oo dhan iyo tan iyo sohdintooda meesha ugu fog oo kuwan oo dhan abtiriskooda waxaa la tiriyey wakhtigii yotaam oo boqorkii dalka yahuudaah ahaa iyo wakhtigii yaraamcaam oo boqorkii dalka israa'iil ahaa oo reer ruubeen iyo reer gaad iyo qabiilkii reer manaseh barkiis raggoodii xoogga lahaa oo awoodda u lahaa inay gaashaan iyo seef qaadaan iyo inay qaansooyin ganaan oo dagaalyahannada ahaa waxay ahaayeen afar iyo afartan kun iyo toddoba boqol iyo lixdan nin oo wada awooda inay dagaal u baxaan oo iyagu waxay la dagaalameen reer hakri'iim iyo reer yatuur iyo reer naafiish iyo reer naadaab oo iyagiina waa looga hiiliyey markaasaa reer hakri'iim waxaa la soo geliyey gacantoodii iyagii iyo kuwii kale oo la jiray oo dhanba waayo intay dagaalka ku jireen ayay ilaah u qayshadeen wuuna aqbalay maxaa yeelay isagay isku halleeyeen oo waxay iyagii ka dhaceen xoolahoodii kuwaasoo ahaa geel ah konton kun iyo ido ah laba boqol iyo konton kun iyo dameero ah laba kun iyo dad tiradiisu tahay boqol qof oo qaar badan baa laga laayay maxaa yeelay dagaalku wuxuu ka yimid xag ilaah oo meeshoodii bayna degeen tan iyo waagii maxaabiisnimada oo qabiilkii reer manaseh barkoodna dalkay degeen oo waxay ku kordheen tan iyo baashaan iyo ilaa bacal xermoon iyo tan iyo saniir iyo ilaa buur xermoon oo kuwii reerahooda madaxda u ahaana waxay ahaayeen ceefer iyo yeshcii iyo eli'eel iyo casri'eel iyo yeremiyaah iyo hoodowyaah iyo yaxdi'eel oo intaasu waxay wada ahaayeen rag xoog badan oo magac leh oo reerahooda madax u ah oo iyagu waxay ku xadgudbeen ilaahii awoowayaashood oo sidii naag ninkeedii ka dhilowday ayay raaceen ilaahyadii dadkii dalka degganaa oo ilaah hortooda ku baabi'iyey oo markaasaa ilaah wuxuu kiciyey boqorkii ashuur ee fuul ahaa kaasoo ahaa boqorkii ashuur oo tilgaad filneesar ahaa oo isna iyagii buu kaxaystay xataa reer rubeen iyo reer gaad iyo qabiilkii reer manaseh barkiis oo wuxuu iyagii geeyey xaalax iyo xaaboor iyo haaraah iyo tan iyo webiga goosaan oo halkaasay joogaan ilaa maantadan taariikhdii koowaad cutubka lixaad wiilashii laawina waxay ahaayeen gershoon iyo qohaad iyo meraari wiilashii qohaadna waxay ahaayeen camraam iyo isahaar iyo xebroon iyo cuse'eel ilmaha camraamna waxay ahaayeen haaruun iyo muuse iyo maryan wiilashii haaruunna waxay ahaayeen naadaab iyo abihuu iyo elecasaar iyo litamaar elecasaar wuxuu dhalay finexaas finexaasna wuxuu dhalay abishuuca abishuucana wuxuu dhalay buqii buqiina wuxuu dhalay cusii cusiina wuxuu dhalay saraxyaah saraxyaahna wuxuu dhalay miraayood miraayoodna wuxuu dhalay amaryaah amaryaahna wuxuu dhalay axituub axituubna wuxuu dhalay saadoq saadoqna wuxuu dhalay aximacas aximacasna wuxuu dhalay casaryaah casaryaahna wuxuu dhalay yooxanaan yooxanaanna wuxuu dhalay casaryaah isagu wuxuu ahaa kii hawsha wadaadnimada ka qaban jiray gurigii sulaymaan yeruusaleem ka dhisay casaryaahna wuxuu dhalay amaryaah amaryaahna wuxuu dhalay axituub axituubna wuxuu dhalay saadoq saadoqna wuxuu dhalay shaluum shaluumna wuxuu dhalay xilqiyaah xilqiyaahna wuxuu dhalay casaryaah casaryaahna wuxuu dhalay sareeyaah sareeyaahna wuxuu dhalay yehosaadaq yehosaadaqna maxaabiis ahaan buu tegey waagii rabbigu dadkii yahuudaha iyo yeruusalaam uu gacantii nebukadnesar ku kaxeeyey wiilashii laawina waxay ahaayeen gershoom iyo qohaad iyo meraarii kuwaanuna waa magacyadii wiilashii gershoom libni iyo shimcii wiilashii qohaadna waxay ahaayeen camraam iyo esahaar iyo xebroon iyo cuse'eel wiilashii meraariina waxay ahaayeen maxlii iyo mushii oo intaas waa qolooyinkii reer laawi iyo sidii ay reerahoodu ahaayeen gershoom waxaa ka soo farcamay wiilkiisii libnii oo dhalay yaaxaad oo isna dhalay samaah oo isna dhalay yo'aax oo isna dhalay idow oo isna dhalay seerax oo isna dhalay yo'atray qohaadna waxaa ka soo farcamay wiilkiisii caminaadaab oo dhalay qorax oo isna dhalay asiir oo isna dhalay elqaanaah oo isna dhalay abiyaasaaf oo isna dhalay asiir oo isna dhalay taxaad oo isna dhalay uri'eel oo isna dhalay cusiyaah oo isna dhalay shaa'uul wiilashii elqaanaahna waxay ahaayeen camaasay iyo axiimood oo xagga elqaanaahna waxaa ka soo farcamay soofay oo dhalay nahad oo isna dhalay eli'aab oo isna dhalay yoroxaam oo isna dhalay elqaanaah wiilashii samu'eelna waxay ahaayeen curadkiisii oo ahaa yo'eel iyo kii labaad oo ahaa abiyaah farcankii meraariina wuxuu ahaa maxlii oo dhalay libnii oo isna dhalay shamcii oo isna dhalay cuusaah oo isna dhalay shimcaa oo isna dhalay xagiyaah oo isna dhalay caasayaah kuwaanuna waa kuwii daa'uud u sarraysiiyey hawshii gabayga oo gurigii rabbiga ku dhex jirtay markii sanduuqii axdiga meeshaas la dhigay dabadeed oo iyagu taambuugga teendhadii shirka horteeda ayay gabay kaga adeegi jireen ilaa sulaymaan uu yeruusalaam ka dhex dhisay gurigii rabbiga oo iyana hawshooda waxay u qaban jireen siday u kala horhoreeyeen oo intaanu waa kuwii adeegi jiray iyo wiilashoodii kuwii ka mid ahaa reer qohaad waxay ahaayeen heemaan oo gabayaa ahaa ina yo'eel ina samu'eel ina elqaanaah ina yoroxaam ina eli'eel ina too'ax ina suuf ina elqaanaah ina mahaad ina camasey ina elqaanaah ina yo'eel ina casaryaah ina safanyaah ina taxaad ina asiir ina abiyaasafaad ina qorax ina asehaar ina qohaad ina laawi ina israa'iil walaalkiis aasaaf oo gacantiisii midig istaagi jiray wuxuu ahaa aasaaf ina beregyaah ina shimcaa ina mikaa'eel ina bacaseyaah ina malkiyaah ina ednii ina seyrax ina cadaayaah ina etaan ina simaah ina shamcii ina yaxaad ina gershoom ina laawi oo iyaga gacantooda midigtana waxaa istaagi jiray walaalahood oo ahaa reer maraari eetaan oo ahaa ina keeshi ina cabdi ina maluug ina xashabyaah ina amasyaah ina xilqiyaah ina amsi ina baani ina sheemer ina maxli ina mushi ina meraari ina laawi oo walaalahood oo ahaa reer laawina waxaa loo doortay inay ka adeegaan taambuuggii guriga ilaah oo dhan laakiinse haaruun iyo wiilashiisu waxay meesha allabariga la gubo iyo girgiraha fooxa wax ugu bixin jireen shuqulkii meesha ugu quduuska ah oo dhan iyo inay reer binu israa'iil kafaara guud ugu sameeyaan sidii dhammaan addoonkii ilaah ee muuse ahaa amray oo kuwaanuna waa farcankii haaruun wiilkiisii eliceesaar oo dhalay fenexaas oo isna dhalay abishuuca oo isna dhalay buqii oo isna dhalay cusii oo isna dhalay seeraxyaah oo isna dhalay meraayood oo isna dhalay amaryaah oo isna dhalay axituub oo isna dhalay saadoq oo isna dhalay aximacas haddaba kuwaanu waa meelahoodii ay degi jireen iyo sidii degmooyinkooda ahaayeen kuwaasoo ku dhex yiil sohdimahooda reer haaruun oo ah qolooyinka reer qohaad oo saamiga koowaad lahaa waxaa la siiyey xebroon oo ku dhex tiil dalka reer yahuuda iyo agagaarkeedii ku wareegsanaa oo dhanba laakiinse magaalada beeraheedii iyo tuulooyinkeediiba waxaa la siiyey kaaleeb oo ahaa inayefuneeh reer haaruunna waxaa la siiyey magaalooyinkii mugangalka oo ah xebroon iyo libnaah iyo weliba agagaarkeed iyo yatiir iyo ashtamooca iyo agagaarkeedii iyo xiileen iyo agagaarkeedii iyo debiir iyo agagaarkeedii iyo cashaan iyo agagaarkeedii iyo betshemesh iyo agagaarkeedii oo dalkii qabiilka reer benyamiinna waxaa laga siiyey gebac iyo agagaarkeedii iyo calimeed iyo agagaarkeedii iyo canaatood iyo agagaarkeedii oo kulli magaalooyinkoodii oo qolooyinkooda oo dhan ku dhex yiil waxay ahaayeen saddex iyo toban magaalo oo reer qohaad intiisii hadhayna waxaa saami loo siiyey toban magaalo oo ay ka dhex heleen reerka qabiilka iyo qabiilka barkiisii kaasoo ah qabiilkii reer manaseh barkiis oo reer gershoomna sidii ay reerahoodu ahaayeen ayay saddex iyo toban magaalo uga heleen qabiilka reer isaakaar iyo qabiilka reer aasheer iyo qabiilka reer naftaali iyo qabiilka reer manaseh oo baashaan dhex deggan oo reer meraari waxaa saami loogu siiyey siday reerahoodu ahaayeen laba iyo toban magaalo oo ay ka dhex heleen qabiilka reer ruubeen iyo qabiilka reer gaad iyo qabiilka reer sebulun oo reer binu israa'iilna waxay reer laawi siiyeen magaalooyinkii iyo agagaarkoodii oo dhan oo saami ahaan ayay magaalooyinkan la magacaabay uga siiyeen qabiilka reer yahuudah iyo qabiilka reer simecoon iyo qabiilka reer benyamiin reerihii qohaad qaarkoodna waxay magaalooyin ku lahaayeen meelo sohdintooda ah oo ay ka heleen qabiilka reer efrayiim oo iyaga waxaa la siiyey magaalooyinkii magangelka oo waxayna ahaayeen shekem oo ku dhex tiil dalka buuraha leh oo reer efrayiim iyo agagaarkeedii iyo weliba geser iyo agagaarkeedii iyo yaqmacaam iyo agagaarkeedii iyo beedxoroon iyo agagaarkeedii iyo ayaaloon iyo agagaarkeedii iyo gatrimoon iyo agagaarkeedii oo qabiilkii reer manaseh barkiisna waxaa laga dhex siiyey caaneer iyo agagaarkeedii iyo bilcaam iyo agagaarkeedii reer qohaad intooda hadhay aawadood oo reer gershoomna waxaa qabiilka reer manaseh barkiisii laga siiyey goolaan oo baashaan ku taal iyo agagaarkeedii iyo cashtarood iyo agagaarkeedii oo qabiilka reer isaakaarna waxaa laga siiyey kedesh iyo agagaarkeedii iyo daberaad iyo agagaarkeedii iyo raamood iyo agagaarkeedii iyo caneem iyo agagaarkeedii oo qabiilkii reer asheerna waxaa laga siiyey maashaal iyo agagaarkeedii iyo cabdoon iyo agagaarkeedii iyo xuqooq iyo agagaarkeedii iyo rexoob iyo agagaarkeedii oo qabiilkii reer naftaalina waxaa laga siiyey kedesh oo galiili ku taal iyo agagaarkeedii iyo xamoon iyo agagaarkeedii iyo qiryaatayiim iyo agagaarkeedii oo reer laawi intoodii hadhay oo ahayd reer maraari waxaa qabiilka reer subulun laga siiyey rimono iyo agagaarkeedii iyo taaboor iyo agagaarkeedii oo webi urdun shishadiisa oo ah yerexo agteeda oo ah webi urdun xaggiisa bari waxaa qabiilka reer rubeenna laga siiyey beser oo cidlada ku taal iyo agagaarkeedii iyo yaxsaah iyo agagaarkeedii iyo qadamood iyo agagaarkeedii iyo mafacaad iyo agagaarkeedii oo qabiilka reer gaadna waxaa laga siiyey raamood oo gelicaad ku taal iyo agagaarkeedii iyo maxanayim iyo agagaarkeedii iyo xeshboon iyo agagaarkeedii iyo yacser iyo agagaarkeedii taariikhdii koowaad cutubka toddobaad wiilashii isaakaarna waxay ahaayeen toolac iyo fuwaah iyo yaashuub iyo shimroon afar bay ahaayeen wiilashii toolacna waxay ahaayeen cusii iyo refayaah iyo yeri'eel iyo yahmay iyo yibsaam iyo shamu'eel oo waxay ahaayeen madaxdii reerahoodii oo ahaa reer toolac oo qarnigoodiina rag xoog badan bay ku ahaayeen wakhtigii daa'uud joogayna tiradoodu waxay ahayd laba iyo labaatan kun iyo lix boqol farcankii cusiina waxay ahaayeen yisraxyaah iyo wiilashii yisraxyaah oo ahaa mikaa'eel iyo cobadyaah iyo yo'eel iyo yeshiyaah oo waxay isku ahaayeen shan dhammaantoodna waxay ahaayeen rag madax ah oo iyaga waxaa la jiray guutooyin ah ciidankii dagaalka sidii ay u kala dhasheen iyo sidii reerahoodu ahaayeen waxayna ahaayeen lix iyo soddon kun oo nin waayo waxay lahaayeen naago iyo wiilal badan oo walaalahoodii qolooyinka reer isaakaar ku dhex jiray oo dhamm waxay ahaayeen rag xoog badan oo kulligoodna abtiriskooda la tiriyey oo waxayna ahaayeen toddoba iyo siddeetan kun oo qof wiilashii binyamiinna waxay ahaayeen beylac iyo beker iyo yediicaa'eel oo ahaa saddex wiilashii beelacna waxay ahaayeen esboon iyo cusii iyo cuse'eel iyo yereemood iyo ciirii oo ahaa shan oo reerahoodana madax bay u ahaayeen rag xoog badan bayna ahaayeen oo abtiriskoodana waa la tiriyey oo waxay ahaayeen laba iyo labaatan kun iyo afar iyo soddon nin wiilashii bekerna waxay ahaayeen samiiraah iyo yo'aash iyo eliceser iyo eliyocenay iyo cumrii iyo yereemood iyo abiyaah iyo caanatood iyo calemeed oo intaas oo dhamm waxay wada ahaayeen wiilashii beker oo iyaga sidii abtiriskoodii ahaa waa loo tiriyey iyo sidii ay u kala dhasheen oo waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo ah rag xoog badan tiradooduna waxay ahayd labaatan kun iyo laba boqol farcankii yedicaa'eelna waxay ahaayeen bilhaan iyo wiilashii bilhaan oo ahaa yacuush iyo benyamiin iyo ehuud iyo kanacanaah iyo setaan iyo tarshiish iyo axishahar oo intaas oo dhamm waxay ahaayeen farcankii yedicaa'eel sidii ay ahaayeen madaxdii reerahoodu rag xoog badan bayna ahaayeen oo intoodii dagaal aawadiis ciidanka u geli kartay waxay ahaayeen toddoba iyo toban kun iyo laba boqol iyo weliba shufiim iyo xufiim oo ahaa wiilashii ciir iyo xushiim oo ahaa ina axeer wiilashii naftaalina waxay ahaayeen yaxsii'eel iyo guunii iyo yeeser iyo shaluum oo intaas waxay ahaayeen wiilashii bilhaah wiilashii manaseehna waxay ahaayeen casrii'eel oo ay naagtiisii dhashay oo naagtiisii addoonta ahaydna waxay u dhashay maakiir oo ahaa gelicaad aabbihiis maakirna wuxuu guursaday walaashii xufiim iyo shufiim oo magaceedana waxaa la odhan jiray macakaah oo wiilkii labaad magaciisana waxaa la odhan jiray saleefexaad oo saleefexaadna wuxuu lahaa gabdho oo macakaah oo ahayd maakiir naagtiisiina waxay dhashay wiil oo magaciisana waxay u bixisay fareesh oo walaalkiis magaciisana waxaa la odhan jiray shareesh wiilashiisiina waxay ahaayeen uulaam iyo raaqim ina uulaamna wuxuu ahaa beedaan kuwaas waxay ahaayeen wiilashii gelicaad oo ahaa ina maakiir oo ka sii ahaa ina manase oo walaashiis hamolekeedna waxay dhashay lishood iyo abiceeser iyo maxlaah wiilashii shamidaacna waxay ahaayeen axyaam iyo sheekem iyo liqxi iyo anicaam farcankii efrayimna waxay ahaayeen shuteelex oo dhalay bered oo isna dhalay taxaad oo isna dhalay elcaadah oo isna dhalay taxaad oo isna dhalay saabaad oo isna dhalay shuteelex iyo weliba ceeser iyo elcaad oo ay dileen dadkii reer gaad oo dalka ku dhashay maxaa yeelay iyagu waxay u soo degeen inay xoolahooda dhacaan oo aabbahood efraayiimna maalmo badan ayuu aawadood u barooranayay laakiinse waxaa isaga u yimid walaalihiis inay tacsiyeeyaan oo isna markaasuu naagtiisii u tegey kolkaasay uuraysatay oo waxay dhashay wiil markaasuu magiciisii u bixiyey beriicaah maxaa yeelay belaayaa reerkiisii ku dhacday oo gabadhiisana waxaa la odhan jiray shi'eeraah oo iyadu waxay dhistay beydxooroon tan hoose iyo tan saraba iyo weliba useen she'eeraah oo wuxuu dhalay reefax oo isna dhalay rasheef iyo wiilkiisii teelax oo isna dhalay tahaan oo isna dhalay lacdaan oo isna dhalay camihuud oo isna dhalay aliishaamaa oo isna dhalay nuun oo isna dhalay yashuuca oo hantidoodii iyo hoygoodiiba waxay ahaayeen beytel iyo magaalooyinkeeda iyo xagga bari nacaraan iyo xagga galbeed geeser iyo magaalooyinkeeda iyo weliba sheekem iyo magaalooyinkeedii iyo caasaah iyo magaalooyinkeedii iyo xagga reer manasahna beyt sha'aan iyo magaalooyinkeedii iyo tacanaag iyo magaalooyinkeedii iyo megiddo iyo magaalooyinkeedii iyo door iyo magaalooyinkeedii magaalooyinkaas waxaa degganaa reer yuusuf ina israa'iil ilmo aasheerna waxay ahaayeen yimnaah iyo yeshwaah iyo yeshwii iyo bericaah iyo seerax oo ahayd walaashood wiilashii bericaahna waxay ahaayeen xeber iyo malki'eel oo ahaa birsaawid aabbihiis oo xeber wuxuu dhalay yafleed iyo shomeer iyo xootaam iyo walaashood shuucaa wiilashii yafleedna waxay ahaayeen faasaag iyo bimhaal iyo cashwaad intaas waa ilmo yafleed wiilashii shameerna waxay ahaayeen axii iyo rahgaa iyo yahubaah iyo araam oo walaalkiis xeleem wiilashiisiina waxay ahaayeen soofax iyo yimnaac iyo sheeleesh iyo caamaal wiilashii soofaxna waxay ahaayeen su'ax iyo xarneefer iyo shuucaal iyo beerii iyo yimraah iyo beser iyo xood iyo shamaa iyo shilshaah iyo yidraan iyo be'eraa wiilashii yetarna waxay ahaayeen yefuneeh iyo fisfaah iyo araa wiilashii culaanna waxay ahaayeen aarax iyo xanii'eel iyo risyaa oo kulli intaas oo dhammuna waxay wada ahaayeen ilmo aasheer oo ah madaxdii reerahooda oo waxay ahaayeen rag xoog badan oo la doortay oo weliba waxay ahaayeen madaxdii amiirada oo tiradoodii abtiriska loogu tiriyey hawsha dagaalka waxay ahayd lix iyo labaatan kun oo nin taariikhdii koowaad cutubka siddeedaad oo binyamiinna wuxuu dhalay beelac oo ahaa curadkiisii iyo ashbeel oo ahaa kii labaad iyo axrax oo ahaa kii saddexaad iyo nooxaah oo ahaa kii afaraad iyo rafaa oo ahaa kii shanaad oo beelacna wiilal buu lahaa oo waxay ahaayeen adaar iyo geeraa iyo abihuud iyo abishuuca iyo nacamaan iyo axo'ax iyo geeraa iyo shefufaan iyo xuuraam kuwaanuna waa wiilashii eehuud oo waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo ahaa dadkii geebac degganaa oo iyaga maxaabiis ahaan waa loogu kaxaystay maanahad oo weliba wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaystay nacamaan iyo axiyaah iyo geeraa oo wuxuu dhalay cuusaah iyo axiixuud oo shaxarayiimna wuxuu carruur ku dhalay dalkii mo'aab markuu iska diray naagihiisii ahaa xushiim iyo bacaraa dabadeed oo naagtiisii xodeeshna wuxuu ka dhalay yoobaab iyo sibyaa iyo meeshaa iyo malkaam iyo yecuus iyo shaagyaa iyo mirmaa intaas waa wiilashiisii oo waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo xushiimna wuxuu ka dhalay abituub iyo elfacal wiilashii elfacalna waxay ahaayeen ceeber iyo mishcaam iyo sheemed oo ahaa kii dhisay oonoo iyo lood iyo magaalooyinkooda oo dhan iyo bericaah iyo sheemac oo ahaa madaxdii reeraha dadkii ayaaloon degganaa oo ahaa kuwii eriyey dadkii gaad degganaa iyo axiyo iyo shaashaq iyo yereemood iyo sebadyaah iyo caraad iyo ceedar iyo mikaa'eel iyo yishfaah iyo yooxaa oo ahaa wiilashii bericaah iyo sebadyaah iyo meshulaam iyo xisqiyi iyo xeber iyo yeshmirey iyo isliyaah iyo yoobaab oo ahaa wiilashii elfacal iyo yaaqiim iyo sekrii iyo sabdii iyo alicenay iyo silitey iyo eli'eel iyo caadayaah iyo barayaah iyo shimraad oo wada ahaa wiilashii shimcii iyo yeshfaan iyo ceeber iyo eli'eel iyo cabdoon iyo sekrii iyo xanaan iyo xananyaah iyo ceelaam iyo cantotiyaah iyo yifdayaah iyo fenu'eel oo wada ahaa wiilashii shaashaq iyo shamsharey iyo sharaxyaah iyo catalyaah iyo yacrashyaah iyo eliyaah iyo sekrii oo wada ahaa wiilashii yeroxaam oo kuwaasu qarniyadoodii oo dhan waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo waxay degganaayeen yeruusaleem oo gebicoonna waxaa degganaa gebicoon aabbihiis yicii'eel oo naagtiisa magaceedana waxaa la odhan jiray macakaah iyo curadkiisii cabdoon ahaa iyo suur iyo qiish iyo bacal iyo naadaab iyo gedoor iyo axiyo iyo seker miqloodna wuxuu dhalay shimi'aah iyana walaalahood ayay la degganaayeen yeruusaleem meel walaalahood ka soo horjeedda neerna wuxuu dhalay qiish qiishna wuxuu dhalay saa'uul saa'uulna wuxuu dhalay yonataan iyo meelkeshuuca iyo abinaadaab iyo ashbecal wiilkii yonataanna wuxuu ahaa meribacal meribacalna wuxuu dhalay miikaah wiilashii miikaahna waxay ahaayeen fitoon iyo meeleg iyo tareeca iyo aaxaas aaxaasna wuxuu dhalay yehoocadaah yehoocadaahna wuxuu dhalay calameed iyo casmaawed iyo simrii simriina wuxuu dhalay muusaa muusaana wuxuu dhalay bincaa oo wiilkiisiina wuxuu ahaa raafaah oo dhalay elicaasaah oo isna dhalay aaseel aaseelna wuxuu lahaa lix wiil oo magacyadoodiina waa kuwan casriiqaam iyo bokeruu iyo ismaaciil iyo shacaryaah iyo cabadyaah iyo xanaan oo kulli intaas oo dhamm waxay ahaayeen wiilashii aaseel ceeshaq oo ahaa walaalkiis wiilashiisiina waa kuwan uulaam oo curadkiisii ahaa iyo yacuush oo ahaa kii labaad iyo alifeled oo ahaa kii saddexaad wiilashii uulaamna waxay ahaayeen rag xoog badan iyo qaansooley oo waxay lahaayeen wiilal badan iyo wiilal ay wiilashoodu sii dhaleen oo isku ah boqol iyo konton nin oo intaas oo dhammuna waxay ka yimaadeen wiilashii benyamiin taariikhdii koowaad cutubka sagaalaad sidaasaa reer binu israa'iil oo dhan loogu abtiriyey oo bal eeg iyagu waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqoradda reer binu israa'iil oo dadkii yahuudahna xadgudubkoodii aawadiis ayaa maxaabiis ahaan loogu kaxaystay baabilon haddaba kuwii ugu horreeyey oo degay dalkii ay hantiyeen iyo magaalooyinkoodii waxay ahaayeen reer binu israa'iil wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo reer netaniim oo yerusalem waxaa ka degganaa reer yahuuda iyo reer benyamiin iyo reer efrayiim iyo reer manase cuutay oo ahaa ina camihuud ina cumri ina imri ina bani oo ahaa reer feris oo ahaa wiilkii yahuudaah oo reer shilohna waxaa ka degganaa casaayaah oo ahaa curadkii iyo wiilashiisii reer seeraxna waxaa ka joogay yacuu'eel iyo walaalahood oo waxay ahaayeen lix boqol iyo sagaashan oo reer benyamiinna waxaa ka joogay saluu oo ahaa ina meshulaam ina hoodowyaah ina hasenu'aah iyo yibneyaah oo ahaa ina yeroxam iyo eelaah oo ahaa ina cusi ina migri iyo meshulaam oo ahaa ina shefadyaah ina recuu'eel ina yebniyaah iyo walaalahood oo ahaa sidii dhalashadoodu ahayd oo waxayna ahaayeen sagaal boqol iyo lix iyo konton oo nimankaas oo dhamm waxay ahaayeen madaxdii reerahooda siday kala reer u ahaayeen oo wadaadadiina waxaa ka joogay yadacyaah iyo yehoyaariib iyo yaakiin iyo casaryaah oo ahaa ina xilqiyaah ina meshulaam ina saadoq ina mereeyood ina axituub oo ahaa taliyihii guriga ilaah iyo cadaayaah oo ahaa ina yeroxam ina fashxuur ina malkiyaah iyo macsaay oo ahaa ina caddii'eel ina yaxsaraah ina meshulaam ina meshileemiid ina imeer iyo walaalahood oo ahaa madaxdii reerahooda oo tiradooduna ahayd kun iyo toddoba boqol iyo lixdan oo waxayna ahaayeen rag aad karti ugu leh shuqulka adeegidda guriga ilaah oo reer laawina waxaa ka joogay shamacyaah oo ahaa ina xashuub ina casriqaam ina xashabyaah oo ahaa reer maraari iyo baqbaqar iyo xeresh iyo gaalaal iyo matanyaah oo ahaa ina miikaa ina sikri ina aasaaf iyo cobadyaah oo ahaa ina shemacyaah ina gaalaal ina yaduutuun iyo beregyaah oo ahaa ina aasaa ina elqaanaah kaasoo degganaan jiray tuulooyinkii reer natofah oo iridjoogayaashiina waxaa ka joogay shaluum iyo caquub iyo talmoon iyo aximaan iyo walaalahood oo waxaa iyaga madax u ahaa shaluum oo ilaa maantadan la joogo boqorka iriddiisa xaggeeda bari joogi jiray oo iyagu waxay iridjoogayaal u ahaayeen xeradii reer laawi oo shaluum ina qore oo ahaa ina abiyaasaaf ina qorax iyo walaalihiis oo ahaa reer qorax waxay u talin jireen shuqulkii adeegidda oo waxay ahaayeen waardiyayaashii irdaha taambuugga oo awowayaashoodna waxay u talin jireen xeradii rabbiga oo waxay ahaayeen waardiyayaashii iridda oo waagii hore waxaa iyaga madax u ahaan jiray finexaas oo ahaa ina ilicaasaar oo rabbiguna isaga wuu la jiri jiray oo sakariyaah ina meshalemyaahna wuxuu ahaan jiray iridjoogihii iridda teendhadii shirka oo kulligood intaas loo doortay inay iridjoogayaal ahaadaan waxay dhammaantood ahaayeen laba boqol iyo laba iyo toban oo kuwaas abtiriskooda waxaa lagu tiriyey tuulooyinkoodii kuwaasoo daa'uud iyo samu'eel oo ahaa wax arkihii ay u doorteen shuqulkoodii lagu aaminay haddaba iyaga iyo carruurtooduba waxay u sarrayn jireen irdaha guriga rabbiga kaasoo ahaa gurigii taambuugga iyagoo waardiyayaal ah oo afarta dhinacba waxaa joogay irdajoogayaashii xagga bari iyo xagga galbeed iyo xagga waqooyi iyo xagga koonfureedba oo walaalahoodii tuulooyinkooda joogayna had iyo goor toddobadii maalmoodba way u imaan jireen inay iyaga la joogaan waayo afarta irijooge oo sare oo ahaa reer laawi waxay ku jireen jagooyin joogto ah oo waxay u talin jireen qolalka iyo qasnadihii guriga ilaah oo iyagu waxay u hoyan jireen guriga ilaah hareerihiisa maxaa yeelay ilaalinta gurigu iyagay saarnayd oo waxaa iyaga joogto u ahaa inay subax kasta furaan oo iyaga qaarkoodna waxay u talin jireen weelasha lagu adeego waayo weelasha tiraa lagu soo gelin jiray oo tiraa lagu bixin jiray oo iyaga qaarkood kalena waxaa loo doortay inay u taliyaan alaabta guriga iyo weelasha meesha quduuska ah oo dhan iyo burka iyo qamriga iyo saliidda iyo fooxa iyo unsiga oo wiilashii wadaaddada qaarkoodna waxay hagaajin jireen cadarkii unsiga lahaa oo metidyaah oo ka mid ahaa reer laawi oo ahaa curadkii shaluum oo ahaa reer qoraax shuqulkiisii joogtada ahaa wuxuu ahaa inuu ilaaliyo waxyaalaha degsiyada lagu dubo oo walaalahood qaarkood oo reer quhaad ahaana waxay u talin jireen kibistii tusniinta si ay sabti kasta u diyaariyaan oo kuwaanuna waa nimankii gabayaaga ahaa oo ahaa madaxdii qolooyinka reer laawi oo waxay joogi jireen qolalka oo howl kalena ma ay ahayn waayo iyagu habeen iyo maalinba waxay qabanayeen shuqulkoodii kuwaasu waxay ahaayeen madaxdii qolooyinka reer laawi oo qarniyadoodii oo dhan waxay ahaayeen rag madax ah oo waxay degganaan jireen yeruusalaam oo gebicoonna waxaa degganaa gebicoon aabbihiis oo la odhan jiray yacii'eel oo naagtiisa magaceedana waxaa la odhan jiray macakaah iyo curadkiisii cabdoon ahaa iyo suur iyo kiish iyo bacal iyo neer iyo naadaab iyo gedoor iyo axiyo iyo sakariyaah iyo miqlood miqloodna wuxuu dhalay shime'aam iyona walaalahood ayay la degganaayeen yeruusalaam meel walaalahood ka soo hor jeedda neerna wuxuu dhalay kiish kiishna wuxuu dhalay saa'uul saa'uulna wuxuu dhalay yonataan iyo malkishuuca iyo abinaadaab iyo eshbacal wiilkii yonataanna wuxuu ahaa meribacal meribacalna wuxuu dhalay miikaah wiilashii miikaahna waxay ahaayeen fiitoon iyo meleg iyo taxreeca iyo aaxaas aaxaasna wuxuu dhalay yacraah yacraahna wuxuu dhalay calimeet iyo casmaawet iyo simrii simriina wuxuu dhalay moosaa moosaana wuxuu dhalay bincaa oo wiilkiisiina wuxuu ahaa refeeyaah oo dhalay elicasaah oo isna dhalay aaseel aaseelna wuxuu lahaa lix wiil oo magacyadoodiina waa kuwan casriiqaam iyo bekeruu iyo cismaaciil iyo shacariyaah iyo cobadyaah iyo xaanaan intaas waxay ahaayeen wiilashii aaseel boqoraddii koowaad cutubka tobanaad haddaba reer falastiin waxay la dirireen reer binu israa'iil oo raggii reer binu israa'iilna way ka carareen reer falastiin oo buur gilbooca ayay ku daateen iyagoo la laayey oo reer falastiin aad bay u eryadeen saa'uul iyo wiilashiisii markaasaa reer falastiin waxay dileen yoonataan iyo abinaadaab iyo malkishuuca oo ahaa saa'uul wiilashiisii oo dagaalkiina aad buu ugu sii kululaaday saa'uul oo waxaa isagii gaaray qaansoolaydii oo isna qaansoolaydii aawadeed ayuu dhib badan ula kulmay markaasaa saa'uul wuxuu kii hubka u sida ku yidhi war seeftaada la soo bax oo iga murbixi waaba intaasoo buurya qabyadaannu yimaadaan oo ay caayaane laakiinse kii hubka u siday wuu diiday waayo aad buu u cabsaday sidaas daraaddeed saa'uul wuxuu qaatay seeftiisii markaasuu ku dul dhacay oo kii hubka u sidayna markuu arkay in saa'uul dhintay isna wuxuu ku dul dhacay seeftiisii wuuna dhintay sidaas daraaddeed waxaa wada dhintay saa'uul iyo saddexdiisii wiil oo reerkiisii oo dhammu way wada dhinteen oo raggii reer binu israa'iil oo dooxada joogay oo dhammu markay arkeen inay iyagu carareen oo saa'uul iyo wiilashiisii ay dhinteen ayay magaalooyinkoodii ka tageen oo carareen markaasaa reer falastiin yimaadeen oo iska degeen oo maalintii dambe markay reer falastiin u yimaadeen inay dharka ka furtaan kuwii la dilay waxay heleen saa'uul iyo wiilashii oo buur gilbooca ku dhintay markaasay furteen oo waxay qaateen madaxiisii iyo hubkiisii oo waxay u cid direen dalkii reer falastiin oo ku wareegsanaa inay u wargeeyaan sanamyadooda iyo dadkiiba oo hubkiisiina gurigii ilaahyadooda ayay dhigeen oo madaxiisiina waxay ku dhejiyeen gurigii daagoon oo dadkii yaabeesh gelicaad oo dhammu markay maqleen waxyaalihii ay reer falastiin saa'uul ku sameeyeen oo dhan waxaa kacay raggii xoogga lahaa oo dhan oo waxay soo qaadeen saa'uul meydkiisii iyo meydadkii wiilashiisa kolkaasay keeneen yaabeesh oo lafahoodii waxay ku aaseen geedkii yaabeesh ku yiil hoostiisa toddoba maalmoodna way soomeen haddaba saa'uul wuxuu u dhintay xadgudubkiisii uu isagu rabbiga ku xadgudbay maxaa yeelay isagu ereygii rabbiga ma uu dhowrin oo weliba isagu wuxuu talo weyddiistay mid ruuxaan lahayd si uu iyada wax u weyddiisto oo rabbiga wax ma uu weyddiisan oo sidaas aawadeed ayaa rabbigu isaga u dilay oo boqortooyadiina wuxuu u wareejiyey daa'uud oo ahaa ina yeesaay boqoraddii koowaad cutubka toban iyo koowaad markaasaa reer binu israa'iil oo dhammu waxay daa'uud ugu soo shireen xebroon oo waxay ku yidhaahdeen annagu waxaanu nahay laftaada iyo jidhkaaga waagii hore markii saa'uul boqorka ahaa adigu ahaa kii reer binu israa'iil dibadda u bixin jiray oo gudaha soo gelin jiray oo rabbiga ilaahaaga ahuna wuxuu kugu yidhi adigu waxaad quudin doontaa dadkayga reer binu israa'iil oo amiir baanad u ahaan doontaa dadkayga reer binu israa'iil sidaas aawadeed odayaashii reer binu israa'iil oo dhammu waxay boqorkii ugu yimaadeen xebroon oo daa'uudna wuxuu iyagii axdi kula dhigtay xebroon rabbiga hortiisa oo iyana waxay daa'uud u boqreen inuu ahaado boqor reer binu israa'iil u taliya siduu ahaa ereygii rabbiga oo uu u soo dhiibay samu'eel markaasaa daa'uud iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay tageen yeruusalaam taasoo ah yebuus oo halkaasna waxaa joogay dadkii dalka degganaa oo ahaa reer yebuus markaasaa dadkii yebuus degganaa waxay daa'uud ku yidhaahdeen adigu halkan soo geli maysid habase yeeshee daa'uud waa qabsaday qalcaddii siyoon oo taasuna waa magaaladii daa'uud markaasaa daa'uud wuxuu yidhi ku alle kii marka hore reer yebuus laaya wuxuu noqon doonaa madax iyo sarkaal oo waxaa markii hore baxay yo'aab oo ay seruyaha dhashay oo isagii ayaa waxaa laga dhigay madax oo daa'uudna qalcaddii ayuu degay oo sidaas daraaddeed waxaa loo bixiyey magaaladii daa'uud oo wuxuu dhisay magaalada hareeraheedii iyo tan iyo millo wareeggeeda oo yoo'aabna wuxuu cusboonaysiiyey magaalada inteedii kale oo daa'uudna aad iyo aad buu u sii xoogaystay waayo waxaa isaga la jiray rabbigii ciidammada haddaba kuwan waa kuwii u horreeyey ee nimankii xoogga badnaa oo daa'uud haystay kuwaasoo ismuujiyey inay isaga iyo boqortooyadiisa aad iyo aad ula jiraan si ay boqor uga dhigtaan iyadoo reer binu israa'iil oo dhamma ay la wada jiraan siduu ahaa ereygii rabbiga oo reer binu israa'iil ku saabsanaa oo tanuna waa tiradii raggii xoogga badnaa oo daa'uud haystay yaa shabcaam oo ahaa reer xagmooni oo ahaa ka ugu horreeya soddonka isagu wuxuu warankiisa u qaaday saddex boqol oo nin oo isku mar buuna laayey oo isaga dabadiisna waxaa jiray elacaasaar ina dooddo oo ahaa reer axoo ah oo isna wuxuu ahaa saddexdii nin oo xoogga badnaa midkood oo isaga wuxuu daa'uud la joogay fasdamiim oo halkaasna waxaa dagaal ugu soo ururay reer falastiin meeshaas oo ahayd dhul beero ah oo shaciir ka buuxo oo dadkiina way ka carareen reer falastiin hortooda oo beertii bay isdhex taageen oo daafaceen wayna laayeen reer falastiin oo rabbiguna wuxuu iyagii ku badbaadiyey guul weyn oo soddonkii ugu horreeyey saddex ka mid ah ayaa hoos ugu dhaadhacay dhagixii weynaa ee daa'uud joogay oo waxay geleen godkii cabdulaam oo ciidankii reer falastiinna waxay soo degeen dooxadii refaa'iim oo markaas daa'uud wuxuu ku jiray dhuufayskii oo ciidankii reer falastiin xeradooduna waxay ahayd beytlaxam oo daa'uudna intuu biyo u xiisooday ayuu yidhi waxaan jeclaan lahaa in biyo layga siiyo ceelka beytlaxam ee idhidda ku ag yaal markaase saddexdii ayaa dhex maray ciidankii reer falastiin oo waxay biyo ka soo dhaamiyeen ceelkii beytlaxam ee idhidda ku ag yiil oo intay soo qaadeen ayay daa'uud u keeneen laakiinse daa'uud wuu diiday inuu cabo biyahaas rabbiguuse u daadshay oo wuxuu yidhi anigu inaan saas yeelo ilaahaygu ha ii diido ma waxaan cabaa dhiiggii nimankan naftooda biimeeyey waayo iyagu biyahan waxay ku keeneen naftoodii oo halis ku jirta sidaas daraaddeed wuu diiday inuu cabo oo saddexdii nin oo xoogga badnaana saasay yeeleen oo saddexdoodana waxaa madax u ahaa abishaay oo ahaa yoo'aab walaalkiis waayo isagu wuxuu warankiisa u qaaday saddex boqol oo nin wuuna laayey saddexdiinna magac buu ku lahaa oo isagu labada kaleba wuu ka ciso badnaa oo waxaa looga dhigay sirkaal habase yeeshee saddexdii hore ma uu gaarin beneeyaah inayu hayaadaac oo uu dhalay nin xoog weyn oo reer qabse'eel ahu kaasoo sameeyey faliimo waaweyn wuxuu dilay labadii wiil oo ari'eel kii reer mo'aab oo haddana wuu tegey oo libaax buu god ku dhex dilay wakhtiga barafka oo wuxuu kaloo dilay nin masri ah oo ahaa nin aad u dheer oo dhirirkiisuna wuxuu ahaa shan dhudhun oo masriguna wuxuu gacanta ku haystay waran le'eg dharsameeyaha looxiisa oo isna wuxuu ula tegey ul oo warankii ka dhufsaday gacantii masriga oo isagii ku dilay warankiisii oo waxyaalahan waxaa sameeyey beneeyaah oo ahaa inayu hayaadaac oo isna saddexdii nin ee xoogga badnaa magac buu ku lahaa oo bal eeg isagu wuu ka ciso badnaa soddonka laakiinse ma uu gaarin saddexdii hore oo daa'uudna wuxuu isaga madax uga dhigay la taliyayaashiisii oo weliba raggii ciidamada ku jiray oo xoogga badnaa waxay ahaayeen casaaheel oo yoo'aab walaalkiis ahaa iyo elxanaan oo ahaa ina doodoo oo reer beytlaxam ahaa iyo shamood oo ahaa reer xarood iyo xeeles oo ahaa reer fallooni iyo ciiraa ina ciqeesh oo ahaa reer teqooca iyo abiceesar oo ahaa reer canaatood iyo sibikaay oo ahaa reer xushaad iyo ciilaay oo ahaa reer axo ah iyo maharaay oo ahaa reer natofaah iyo xeelad ina bacanah oo ahaa reer natofaah iyo iitaay ina riibaay oo ahaa reer gabicaah oo qoladiisu ahayd reer benyamiin iyo benaayaah oo ahaa reer fircaatoon iyo xuuraay oo ka yimid durdurradii gacash iyo abi'eel oo ahaa reer caraabaah iyo casmaawed oo ahaa reer baxuuriim iyo eliyaxbaa oo ahaa reer shacalbiim iyo ina xasheem oo ahaa reer gesooni iyo yonataan ina shaagee oo ahaa reer haraari iyo axiyaam oo ahaa ina saakaar oo ahaa reer haraari iyo alifaal oo ahaa ina uur iyo heefer oo ahaa reer makarati iyo axiyaah oo ahaa reer fallooni iyo xesro oo ahaa reer karmel iyo nacaraay oo ahaa ina esbaay iyo yoo'eel oo ahaa naataan walaalkiis iyo mibxaar oo ahaa ina hagri iyo seeleq oo ahaa reer camoon iyo naxaraay oo ahaa reer beerood oo ahaa kii gaashaanka u qaadi jiray yoo'aab oo iseeriyah dhashay iyo ciiraa oo ahaa reer yeter iyo gaareeb oo ahaa reer yeter iyo uriyaah oo ahaa reer xeed iyo soobaad oo ahaa ina axlaay iyo cadiinaa oo ahaa ina shiisa oo ahaa reer ruubeen oo weliba madax u ahaa reer ruubeen iyo soddon isaga la jirtay iyo xanaan oo ahaa ina macakaah iyo yooshafaad oo ahaa reer midni iyo cusiyaa oo ahaa reer cashteraati iyo shamac iyo yeci'eel oo ahaa wiilashii xootaam oo ahaa reer caroceer iyo yediicaa'eel oo ahaa inashimri iyo yooxaa oo ahaa isaga walaalkiis oo qoladoodu ahayd reertiisii iyo eli'eel oo ahaa reer maxawiim iyo yeribey iyo yooshawiyaah oo ahaa wiilashii elnacam iyo yidmaah oo ahaa reer mo'aab iyo ali'eel iyo coobeed iyo yacasi'eel oo ahaa reer masobayaah taariikhdii koowaad cutubka toban iyo labaad haddaba intaan waa kuwii daa'uud ugu yimid siklaag intuu weli ka dhumanayay saa'uul inaqiis oo iyagu waxay ku jireen ragga xoogga badan oo la dagaal gelay oo iyagu qaansooyin bay siteen oo gacanta midigta iyo tan bidixdaba dhagaxyo way ku warfin kareen fallaadhona qaansooyin way kaga geni kareen oo iyagu waxay ahaayeen reer benyamiin oo saa'uul walaalihiis ah oo waxaa madax ahaa axiiceesar dabadeedna yo'aash oo ahaa inaa shamaacaah oo ahaa reer gebicaad iyo yesi'eel iyo feeled oo ahaa wiilashii casmaaweed iyo berekaah iyo yehu oo ahaa reer canaatood iyo yeshmacayaah oo ahaa reer gebicoon oo ahaa nin xoog badan oo soddonka ka mid ahaa oo weliba soddonka ka wada sarreeyey iyo yeremiyaah iyo yaxasi'eel iyo yoxanaan iyo yosabaad oo ahaa reer gedaaraad iyo elcuusay iyo yerimood iyo bacalyaah iyo shamaryaah iyo shafaadyaah oo ahaa reer xaruuf iyo alqanaah iyo yeshiyaah iyo casareel iyo yooceeser iyo yashabcaam oo ahaa reer qorax iyo yooceelaah iyo sabadyaah oo ahaa wiilashii yoraxaam oo ahaa reer geedoor oo waxaa reer gaad daa'uud isaga soocay oo ugu tegey dhufayskii cidlada ku yiil rag xoog badan oo ah rag dagaal loo tababaray oo gaashaan iyo waran qaadan karay oo wejigooduna wuxuu ahaa sida weji libaax oo kale oo waxay u dheereeyeen sida cawsha buuraha joogta oo iyaga waxaa madax ahaa ceesar caboodyaahna wuxuu ahaa kii labaad eli'aabna kii saddexaad mishmaanaahna kii afaraad yeremiyaahna kii shannaad catayna kii lixaad eli'eelna kii toddobaad yoxanaanna kii siddeedaad elsaabaadna kii sagaalaad yeremiyaahna kii tobnaad magbanayna kii kow iyo tobnaad kuwaas oo ahaa reer gaad waxay ahaayeen saraakiishii ciidanka oo kii iyaga ugu yaraa wuxuu u dhigmaa boqol nin kii ugu weynaana kun nin oo kuwaasu waxay ahaayeen kuwii bishii koowaad ka gudbay webi urdun oo buux dhaafay oo qararka oo dhan ka daatay oo iyagu waxay kala eriyeen dadkii dooxooyinka degganaa oo dhan xagga bari iyo xagga galbeedba oo waxaa dhufayska daa'uud ugu yimid reer benyamiin iyo reer yahuuda ah qaarkooda markaasaa daa'uud u baxay inuu iyaga ka hor tago oo intuu jawaabay ayuu ku yidhi haddaad nabdoon iigu timaadeen inaad icaawisaan qalbigaygu wuu idinla jiri doonaa laakiinse haddaad iigu timaadeen inaad cadaawayaashayda ii gacangelisaan ilaahii awoowayaasheen taas ha fiidhiyo oo ha canaanto maxaa yeelay gacmahayga wax xumaan ahu kuma jiraan markaasaa ruuxii ku soo degay camaasey oo soddonkii nin madax u ahaa oo wuxuu yidhi daa'uudow ina yeeseeyow annagu waxaannu nahay kuwaagii waannuna ku garab taagannahay nabad nabad ha kula jirto oo kaalmeeyayaashaadana nabad ha la jirto waayo waxaa ku caawiya ilaahaaga markaasaa daa'uud iyagii soo dhoweeyey oo wuxuu ka dhigay saraakiishii guutada oo weliba reer manasahna qaar baa daa'uud geestiisa soo maray markuu raacay reer falastiin oo saa'uul dagaal ugu yimid laakiinse iyagii ma ay caawiyin waayo saraakiishii reer falastiin talay isagii ku eriyeen oo waxay is yidhaahdeen isagu intuu madaxyadeenna khatar geliyo ayuu sayidkiisii saa'uul garab geli doonaa oo markuu siiklaaq tegey waxaa geestiisa reer manaseh ka soo maray cadnaa iyo yosabaad iyo yadicaa'el iyo mikaa'el iyo yosabaad iyo elihu iyo silatay oo dhammaantood ahaa saraakiil u taliya kun kun reer manaseh ah oo waxay daa'uud ka caawiyeen guutadii wax dhacaysay waayo waxay ahaayeen rag xoog badan oo ahaa saraakiishii ciidanka waayo maalin ka maalin waxaa daa'uud u imaan jiray kuwo isaga caawiya ilamaa ay noqdeen ciidan weyn oo ah sidii ciidanka ilaah oo tanuna waa tiradii kuwii madaxda u ahaa kuwii dagaalka hubka u lahaa oo daa'uud ugu yimid xebroon inay boqortooyada saa'uul isaga u rogaan sidii uu ereygii rabbigu ahaa kuwii reer yahuuda ah ee gaashaan iyo waran qaadayey waxay ahaayeen lix kun iyo siddeed boqol oo nin oo dagaal hub u leh oo kuwii reer simecoon ee xoogga badnaa dagaalkana u darbanaa waxay ahaayeen toddoba kun iyo boqol reer laawina waxaa ka joogay afar kun iyo lix boqol oo yehoyaadacna wuxuu ahaa madaxdii reer haaruun oo isagana waxaa la socday saddex kun iyo toddoba boqol oo nin saadoqna wuxuu ahaa nin dhallin yar oo xoog badan oo waxaa la jiray laba iyo labaatan sirkaal oo reerkiisii wada ah oo reer benyamiin oo ahaa saa'uul walaalihiisna waxaa ka joogay saddex kun oo nin waayo ilaa waagaas iyaga intoodii badneed waxay daacad u sii ahaayeen reerkii saa'uul oo reer efraayiimna waxaa ka jooga labaatan kun iyo siddeed boqol oo nin oo ah rag xoog badan oo dhammaantood reerahooda caan ku ah oo reer manaseh barkiisiina waxaa ka joogay siddeed iyo toban kun oo nin oo loo magacaabay inay yimaadaan oo ay daa'uud boqraan oo reer isaakaarna waxaa ka joogay rag garasho u leh wakhtiyada iyo waxa reer binu israa'iil waajibka ku ah inay sameeyaan oo iyaga madaxdoodu waxay ahaayeen laba boqol oo nin oo walaalahood oo dhanna iyagaa xukumay oo reer sabulna waxaa ka joogay kuwo ciidanka geli kara oo dagaalka isu safi kara iyagoo wataa cayn kasta oo ah alaabta dagaalka oo isdiyaarin kara oo aan labaqalbiilayaal ahayn oo tiradooduna waxay ahayd konton kun oo nin oo reer naftaalina waxaa ka joogay kun sirkaal oo ay la socdaan toddoba iyo soddon kun oo nin oo waran iyo gaashaan wada sita oo reer daanna waxaa ka joogay siddeed iyo labaatan kun iyo lix boqol oo nin oo dagaalka isu safi kara oo reer aasheerna waxaa ka joogay afartan kun oo nin oo ciidanka geli kara oo dagaalka isu safi kara oo reer asheerna waxaa ka jooga afartan kun oo nin oo ciidanka geli kara oo dagaalka isu safi kara oo webi urdun dhankiisa kalena waxaa ka yimid boqol iyo labaatan kun oo nin oo wata cayn kasta oo ah alaabta dagaalka oo waxayna ahaayeen reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh barkiis intaas oo dhan oo wada ahaa rag dagaalyahan ah oo dagaalka isu safi kara waxay xebroon ula yimaadeen qalbi quman inay daa'uud reer binu israa'iil oo dhan u boqraan oo reer binu israa'iil intooda hadhay oo dhammuna isku qalbi bay ku ahaayeen inay daa'uud boqraan oo iyana halkaasay daa'uud la joogeen intii saddex maalmood ah iyagoo wax cunaya oo wax cabaya waayo walaalahood baa sooriyo u diyaariyey oo weliba dadkii iyaga u dhowaa ee ahaa ilaa reer asaakaar iyo reer sabuluun iyo reer naftaali waxay cunto ku soo rareen dameero iyo awr iyo baqlo iyo dibi oo waxay keeneen bur iyo fudad berde ah iyo rucubo sabiib ah iyo kamri iyo saliid iyo dibi iyo ido dhammaanna aad iyo aad bay u badnaayeen maxaa yeelay reer binu israa'iil dhexdooda farxad baa jirtay taariikhdii koowaad cutubka toban iyo saddexaad markaasaa daa'uud wuxuu la arrinsaday saraakiishii kunkun u taliyey iyo kuwii boqolboqol u taliyey iyo xataa hoggaamiye kasta markaasaa daa'uud wuxuu shirkii reer binu israa'iil oo dhan ku yidhi hadday idinla wanaagsan tahay iyo hadday tahay tan rabbiga ilaaheenna ah aynu meel kasta ugu cidirno walaalaheenna ku haray dalka israa'iil oo dhan kuwaasoo ah kuwa wadaaddada iyo reer laawi ay la dhex joogaan magaalooyinkooda agagaarka leh si ay iyaguna inoogu soo ururaan oo weliba aynu sanduuqii ilaaheenna mar kale soo ceshanno waayo isagii waynu iska daynay wakhtigii saa'uul noolaa markaasaa shirkii oo dhan waxay yidhaahdeen haah oo sidaasaynu yeelaynaa maxaa yeelay taasu dadkii oo dhan ayay la qumanayd markaasuu daa'uud soo wada shiriyey reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu ka soo ururiyey tan iyo shiixoor oo ah durdurka masar iyo xataa tan iyo meesha xamaad laga galo in sanduuqii ilaah qiryad yacaariim laga soo qaado markaasaa daa'uud iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay tageen bacalaah oo ah qiryad yacaariim oo ay reer yahuuda iska leeyihiin inay halkaas ka soo qaadaan sanduuqii ilaah oo ah meesha rabbiga kerebuumta kala dhex fadhiya magaciisa lagu baryo oo sanduuqii ilaah gaari cusub bay saareen markay ka soo bixiyeen gurigii abinaadaab oo gaarigiina waxaa waday cuusaa iyo axiyo oo daa'uud iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ilaah hortiis ku cayaareen xooggooda oo dhan oo gabayo iyo kataarado iyo shareerado iyo dafaf iyo suxuun laysku garaaco iyo turumbooyin ayay ku cayaareen oo markay yimaadeen meeshii hadhuurka lagu tumi jiray oo kidoon ayaa cuusaa gacanta fidiyey si uu u qabto sanduuqii waayo dibidii siday ayaa turunturootay markaasaa rabbigu aad ugu cadhooday cuusaa wuuna dilay maxaa yeelay isagu wuxuu gacanta u ku fidiyey sanduuqa oo halkaasuu ku dhintay ilaah hortiisa oo daa'uudna taas buu ka xumaaday maxaa yeelay rabbigu degdeg buu u qabtay cuusaa oo meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey feres cuusaa oo ilaa maantadana waa la yidhaahdaa oo daa'uudna maalintaas wuu ka baqay ilaah oo wuxuu is yidhi sanduuqa ilaah bal sidee baan magaaladayda u geysanayaa sidaas daraaddeed daa'uud sanduuqii ma geyn magaaladiisii laakiinse gees buu ugu leexshay gurigii coobeed edoom kii reer gaad oo saddex bilood ayaa sanduuqii ilaah gurigii coobeed edoom xaaskiisa la yiil oo rabbiguna wuu barakeeyey cobeed edoom reerkiisii iyo wixii uu haystay oo dhan taariikhdii koowaad cutubka toban iyo afaraad markaasaa xiiraam oo ahaa boqorkii tuuros ayaa daa'uud wargeeyaal u soo diray iyo geedo keder la yidhaahdo iyo wastaadyo iyo nijaarro inay guri u dhisaan oo daa'uud wuxuu ogaaday in rabbigu isaga u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer binu israa'iil waayo boqortooyadiisii waa la sarraysiiyey dadkiisa reer binu israa'iil aawadood oo daa'uudna naago kale buu yeruusalaam ku guursaday oo wuxuu dhalay wiilal iyo gabdho kale oo carruurtii yeruusalaam ugu dhalatay magacyadoodiina waa kuwan shamuuca iyo shoobaab iyo naataan iyo sulaymaan iyo yibxaar iyo elishuuca iyo elfaaled iyo noogah iyo neefeg iyo yaafica iyo elishamac iyo becelyadac iyo elifeed oo reer falastiinna markay maqleen in daa'uud loo subkay inuu boqor u ahaado reer binu israa'iil oo dhan ayay reer falastiin oo dham u soo baxeen inay daa'uud doondoonaan oo daa'uudna taas wuu maqlay oo isna iyagii ayuu ku baxay haddaba reer falastiin way yimaadeen oo waxay ku firdheen dooxadii refaa'iim markaasaa daa'uud rabbiga wax weyddiiyey oo yidhi miyaan reer falastiin ku kacaa miyaad ii soo gacan gelinaysaa markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi haa ku kac waayo iyaga waan ku soo gacan gelinayaa hadda waxay yimaadeen bacal faraasiim oo halkaasaa daa'uud iyagii ku laayey oo daa'uud wuxuu yidhi rabbigu cadaawayaashaydii ayuu gacantayda degdeg ugu qabtay sida biyaha butaacaya u degdegaan oo kale sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey bacal faraasiim iyana halkaasay ilaahyadoodii kaga tageen markaasaa daa'uud amar ku bixiyey in la gubo haddana reer falastiin mar kaley dooxadii ku soo firdheen oo daa'uudna mar kaluu rabbiga wax weyddiiyey oo ilaahna wuxuu ku yidhi waa inaanad ka daba kicin laakiinse iyaga ka leexo oo waxaad ku weerartaa meel ka soo hor jeeda geedaha bukaa la yidhaahdo oo markaad sanqadha askarta socodkeeda ka maqashid geedaha bukaa dushooda markaas dagaalka hore ugu bax waayo ilaah waa kaaga hor baxay inuu ciidanka reer falastiin laayo oo daa'uudna wuxuu yeelay sidii ilaah ku amray oo waxay ciidankii reer falastiin ku laynayeen ilaa gebicoon iyo tan iyo geser oo daa'uud warkiisiina wuxuu gaaray dalalka oo dhan oo rabbiguna cabsi isaga ka timid ayuu ku riday quruumihii kale oo dhan boqoraddii koowaad cutubka toban iyo shanaad markaasaa daa'uud wuxuu magaaladii daa'uud ka dhistay guryo oo sanduuqii ilaahna meel buu u hagaajiyey teendhona buu u dhisay markaasaa daa'uud yidhi waa inaan ninna qaadin sanduuqa ilaah reer laawi mooyaane waayo rabbigu iyagu u doortay inay qaadaan sanduuqa ilaah iyo inay isaga u adeegaan weligood oo daa'uud reer binu israa'iil oo dhan wuxuu ku soo wada ururiyey yeruusalaam in sanduuqii rabbiga la keeno meeshiisii uu u hagaajiyey oo haddana daa'uud wuxuu soo wada ururiyey reer haaruun iyo reer laawi kuwii reer koohaad waxay ahaayeen uri'eel oo madax ahaa iyo walaalihiis oo ahaa boqol iyo labaatan nin kuwii reer maraariina casaayaah oo madax ahaa iyo laba boqol iyo labaatan nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer gershoomna yo'eel oo madax ahaa iyo boqol iyo soddon nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer elisafana shemacyaah oo madax ahaa iyo laba boqol oo nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer xebroonna eli'eel oo madax ahaa iyo siddeetan nin oo walaalihiis ahaa kuwii reer cusi'eelna caminaadaab oo madax ahaa iyo boqol iyo laba iyo toban nin oo walaalihiis ahaa markaasaa daa'uud u yeeray saadoq iyo abyataar oo wadaaddada ahaa iyo kuwii reer laawi ahaa ure'eel iyo caasiyaah iyo yo'eel iyo shemacyaah iyo eli'eel iyo caminaadaab oo wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin madaxdii qolooyinka reer laawi haddaba idinka iyo walaalihiinba isdaahiriya si aad sanduuqii rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil ugu soo qaadaan meeshii aan u hagaajiyey maxaa yeelay idinku markii hore ma aydnaan qaadin oo sidaas daraaddeed ayaa rabbiga ilaaheenna ahu degdeg inoogu qabtay waayo sidii qaynuunku ahaa wax kuma aynaan weyddiin haddaba sidaas daraaddeed ayaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi isdaahiriyeen inay soo qaadaan sanduuqii rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil markaasaa reer laawi garbaha ku qaadeen sanduuqii ilaah iyagoo ulihiisii ku sida sidii muuse amray oo uu ereygii rabbigu ahaa markaasaa daa'uud madaxdii reer laawi ku yidhi walaalihiin ragka dhex doorta inay ahaadaan niman gabya ah oo sita alaabtii muusikada oo ah shareerada iyo kataarado iyo saxuun laysku garaaco oo aad ha uga dhawaajiyeen oo farxad aawadeed codka kor ha u qaadeen sidaas daraaddeed reer laawi waxay doorteen heemaan oo ahaa ina yo'eel iyo walaalihiis oo ahaa aasaaf ina beregyaah oo walaalahood reer maraariina waxay ka doorteen eetaan ina qusheeyaah oo iyaga waxaa la jiray walaalahood oo ahaa derajadii labaad waxayna ahaayeen sakaryaah iyo been iyo yacasii'eel iyo shamiiramoot iyo yexi'eel iyo cunii iyo eli'aab iyo beenayaah iyo macsayaah iyo matidyaah iyo alifaleehu iyo miqnayaah iyo coobeed edoom iyo yeci'eel oo dhammaantood wada ahaa irijoogayaal sidaas daraaddeed kuwii gabayaagii ahaa oo ahaa heemaan iyo aasaaf iyo eetaan waxay siteen suxuun naxaas ah oo laysku garaaco si ay aad ugaga dhawaajiyaan oo sakaryaah iyo casii'eel iyo shamiiraamoot iyo yexi'eel iyo cunii iyo eli'aab iyo macasiyaah iyo beneeyaahna waxay siteen shareerado si ay ugu dhiftaan wax calaamood lagu luuqeeyo oo metedyaah iyo alifelehu iyo miqneyaah iyo coobeed edoom iyo yaci'eel iyo casiyahna waxay siteen kataarado ay ku hoggaamiyaan wax shamiineed lagu luuqeeyo oo kenanyaah oo madax u ahaa reer laawina wuxuu u sarreeyey gabaygii oo isagu wuxuu dadkii wax ka baray gabaygii maxaa yeelay aad buu u yaqiin oo beregyaah iyo elqaanahna waxay irdajoogayaal u ahaayeen sanduuqii oo wadaaddadii ahaa shabanyaah iyo yehoshaafaad iyo nataaneel iyo camaasai iyo sakariyaah iyo benaayaah iyo aliceesarna turumbooyin ayay ku hor afuufayeen sanduuqii ilaah oo cabeed addoom iyo yaxeyaahna iridjoogayaal ayay sanduuqii u ahaayeen sidaas daraaddeed daa'uud iyo odayaashii reer binu israa'iil iyo kuwii kunkun u taliyeyba waxay u tageen inay sanduuqii axdiga rabbiga ka soo qaadaan gurigii cobeed addoom iyagoo faraxsan oo markii ilaah caawiyey kuwii reer laawi oo qaaday sanduuqii axdiga rabbiga ayay toddoba dibi iyo toddoba wan ku alla baryeen oo daa'uudna wuxuu xidhnaa dhar aad u wanaagsan isaga iyo kuwii reer laawi oo sanduuqa qaaday oo dhan iyo nimankii gabyayga ahaa iyo kenanyaah oo ahaa madaxdii gabayga oo la jiray nimankii gabyaaga ahaa oo daa'uudna wuxuu qabay eefood maro wanaagsan ah haddaba reer binu israa'iil oo dhammu saasay u soo qaadeen sanduuqii axdiga rabbiga iyagoo dhawaaqaya oo afuufaya buun iyo turumbooyin oo ka dhawaajinaya suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kataarado oo markii sanduuqii axdiga rabbigu uu magaaladii daa'uud imaanayey ayay miikaal oo ahayd ina saa'uul daaqadda ka eegtay oo kolkay aragtay boqor daa'uud oo cayaaraya ayay qalbiga ka quursatay taariikhdii koowaad cutubka toban iyo lixaad oo iyana sanduuqii ilaah gudahay soo geliyeen oo dhex dhigan teendhadii daa'uud u dhisay oo waxay ilaah hortiisa ku bixiyeen qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo daa'uudna markuu dhammeeyey qurbaankii la gubayey iyo qurbaannadii nabaaddiinada ee uu u bixinayey ayuu dadkii ugu duceeyey magacii rabbiga oo markaasuu reer binu israa'iil oo dhan nin iyo naagba mid kasta siiyey xabbad kibis ah iyo cad hilib ah iyo fud sabiib ah oo kuwii reer laawi qaarkoodna wuxuu u doortay inay ka adeegaan sanduuqa rabbiga hortiisa iyo inay xusuustaan oo ku mahadnaqaan oo ammaanaan rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil kuwaasoo ahaa aasaaf oo kii koowaad ahaa iyo sakariyaah oo ahaa kii labaad iyo yaci'eel iyo shamiiraamood iyo yaxi'eel iyo metidyaah iyo eli'aab iyo benayaah iyo cobeed adoom iyo yaci'eel oo haysan jiray shareerado iyo kataarado oo aasaafna wuxuu aad uga dhawaajin jiray suxuun laysku garaaco oo benayaah iyo yaxaasi'eel oo wadaaddo ahaana turumbooyin ayay had iyo goorba ku haysan jireen sanduuqii axdiga ilaah hortiisa oo maalintaas ayaa daa'uud markii ugu horraysay ku amray inay aasaaf iyo walaalihiis rabbiga ku mahadnaqaan rabbiga ku mahadnaqa oo magaciisa ku barya faliimihiisana dadyowga ka dhex sheega isaga u gabya oo ammaan ugu gabya shuqulladiisa yaabka badan oo dhanna ka hadla ku faana magaciisa quduuska ah kuwa rabbiga doondoona qalbigoodu ha rayreeyo rabbiga iyo xooggiisa doondoona oo weligiinba wejigiisa doondoona xusuusta shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu sameeyey iyo cajaa'ibiyadiisii iyo xukumadii afkiisa kuwiina farcanka addoonkiisii israa'iilow kuwiisa uu doortay oo reer yacquub ahow isagu waa rabbiga ilaaheenna ah xukumadiisiina waxay ku jiraan dhulka oo dhan bal idinku weligiin xusuusta axdigiisa kaasoo ah hadalkiisii uu dadkii kun qarni ku amray kaasu waa axdigii uu ibraahiim la dhigtay oo uu isxaaq ugu dhaartay oo isla kaas wuxuu u adkeeyey oo qaynuun uga dhigay yacquub oo israa'iilna wuxuu uga dhigay axdi weligiis jiraya oo wuxuu ku yidhi dalka kancaan waxaan kuu siinayaa inuu ahaado qaybtii dhaxalkiinna markaad dad tiro yar ahaydeen oo aad iyo aad u yaraydeen qariibna dalka ku ahaydeen oo iyaguna quruunba quruunbay uga baxeen oo intay boqortooyo ka tageen ayay dad kale u gudbeen isagu ninna uma oggolaanin inuu wax yeelo haah oo daraaddood ayuu boqorro u canaantay oo wuxuu ku yidhi ha taabanina kuwayga subkan oo nebiyadaydana waxba ha yeelinna dadka dhulka oo dhammow rabbiga u gabya oo badbaadintiisana muujiya maalin ka maalin ammaantiisana quruumaha dhexdooda ka sheega oo shuqulladiisa yaabka badanna dadyowga oo dhan ka dhex sheega waayo rabbigu waa weyn yahay waana mudan yahay in aad loo ammaano isaga waa in laga cabsado in ka sii badan ilaahyada oo dhan waayo dadyowga ilaahyadooda oo dhammu waa sanamyo laakiinse rabbigu isagaa sameeyey samooyinka sharaf iyo haybaduba hortiisay yaalliin xoog iyo farxaduna meeshiisay ku jiraan dadka qolooyinkiisow rabbiga ammaana waxaad rabbiga ka sheegtaan ammaan iyo xoog waxaad rabbiga ka sheegtaan ammaanta magaciisu mudan yahay qurbaan u keena oo hortiisa kaalaya rabbiga ku caabuda quruxda quduusnimada dadka dhulka oo dhammow hortiisa ku gariira duniduna waxay u dhisan tahay si aan la dhaqaajin karin haddaba samooyinku ha farxeen dhulkuna ha rayreeyo oo qurumaha dhexdooda ha laga yidhaahdo rabbigu waa boqor badda iyo waxa ka buuxaba ha guuxeen berriga iyo waxa ku jira oo dhammuna ha farxeen oo markaasay dhirta duurka rabbiga hortiisa ku gebyi doonaan farxad daraaddeed waayo isagu waa u imaanayaa inuu dhulka xukumo rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna way sii waartaa weligeedba oo waxaad tidhaahdaan ilaaha badbaadadayadow na badbaadi oo na soo wada ururi oo quruumahana naga samata bixi si aannu magacaaga quduuska ah ugu mahadnaqno oo aannu ammaantaada ugu guulaysanno waxaa mahadle rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil tan iyo weligiis iyo weligiisba markaasaa dadkii oo dhammu waxay yidhaahdeen aamiin oo rabbigay ammaaneen koolkaasuu halkaas sanduuqii axdiga rabbiga hortiisa kaga tegay aasaaf iyo walaalihiis inay had iyo goor ka adeegaan sanduuqa hortiisa sidii maalin walba shuqulkeeda loo doonayey isaga iyo cobeed edoom oo ay la jiraan siddeed iyo lixdan nin oo walaalahood ah oo weliba cobeed edoom oo ahaa inaya duutuun iyo xoosaahna wuxuu uga tegey inay ahaadaan irid joogayaal oo wadaadkii saaddooq iyo wadaaddadii walaalihiis ahaana wuxuu kaga hor tegey taambuuggii rabbiga oo ku yiil meeshii sare oo gebicoon in had iyo goor subax iyo habeenba meeshii qurbaanka la gubo ay rabbiga ugu dul bixiyaan qurbaanno la gubo kuwaasoo ahaa sidii dhammaan waxa ku qoran sharciga rabbiga oo uu reer binu israa'iil ku amray oo wuxuu kaloo la reebay heemaan iyo yedutuun iyo kuwii kaloo la doortay oo loo magacaabay inay rabbiga ku mahadnaqaan maxaa yeelay naxariistiisu weligeedba way waartaa oo waxaa iyaga la jiray heemaan iyo yedutuun oo haystay turumbooyin iyo suxuun laysku garaaco oo ay leeyihiin kuwa aad wax uga dhawaajiya iyo alaabtii lagu qaadi jiray gabayadii ilaah oo ilmo yeduutuunna wuxuu kaga tegey inay iridda joogaan markaasaa dadkii oo dhan qof walba gurigiisii tegey oo daa'uudna wuxuu u noqday inuu reerkiisii u duceeyo aawadeed taariikhdii koowaad cutubka toban iyo toddobaad oo waxay noqotay markii daa'uud gurigiisii degay in daa'uud nebi naataan ku yidhi bal eeg anigu waxaan degganahay guri qori kadar ah laga sameeyey laakiinse sanduuqii axdiga rabbigu wuxuu yaal daahyo hoostood markaasaa naataan wuxuu daa'uud ku yidhi wax alla wixii qalbigaaga ku jira oo dhan samee waayo ilaah baa kula jira oo isla habeenkaas ereygii ilaah baa u yimid naataan oo ku yidhi tag oo waxaad addoonkayga daa'uud ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu ku leeyahay waxba guri aan dego ha ii dhisin waayo guri ma degin ilaa maalintii aan reer binu israa'iil soo bixiyey iyo tan iyo maantadan laakiinse teendhadaba teendho kalaan uga bixi jiray oo taambuugna mid kalaan uga bixi jiray oo meel kasta oo aan kula socday reer binu israa'iil oo dhan xaakinnadii reer binu israa'iil oo aan ku amray inay quudiyaan dadkayga ma midkood baan eray kula hadlay oo miyan ku idhi war maxaad igu dhisi weydeen guri keder ah haddaba waxaad addoonkayga daa'uud ku tidhaahdaa rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay anaa kaa soo kaxeeyey xeradii idaha iyo idihii aad raacaysay inaad ahaatid amiir u taliya dadkayga reer binu israa'iil waanan kula jiray meel kastoo aad tagtayba oo cadaawayaashaadii oo dhanna hortaadaan ka baabi'iyey oo waxaan kuu bixin doonaa magac la mid ah magacyada kuwa waaweyn oo dhulka jooga oo dadkayga reer binu israa'iilna meel baan u dooran doonaa oo waan ku beeri doonaa inay meeshooda degganaadaan oo ayan mar dambe dhaqdhaqaaqin ama ayan ilmaha sharku mar dambe dhibin sidii markii hore iyo tan iyo maalintii aan xaakinno ku amray inay dadkayga reer binu israa'iil u taliyaan cadaawayaashaada oo dhanna waan jebin doonaa oo weliba waxaan kaloo kuu sheegayaa inuu rabbigu reer ku yeeli doono oo markii cimrigaagu dhammaado oo aad awowayaasha la jiiri doonto sida waajibka ah ayaan sare kicin doonaa farcankaaga kaa dambeeya oo wiilashaada midkood ahaan doona oo boqortooyadiisana waan dhisi doonaa oo isna guri buu ii dhisi doonaa oo xoog baan u yeeli doonaa carshigiisa weligiis oo anigu aab baan u ahaan doonaa isna wiil buu ii ahaan doonaa oo anna naxariistayda kama fogayn doono sidii aan uga fogeeyey kii kaa horreeyey laakiinse waxaan isaga dhex taagi doonaa weligiisba gurigayga iyo boqortooyadayda oo carshigiisuna weligiis wuu dhisnaan doonaa haddaba siday ereyadaas oo dhan iyo tusniintaas oo dhammu ahaayeen ayaa naataan kula hadlay daa'uud markaasaa boqor daa'uud gudaha galay oo rabbiga hor fadhiistay oo wuxuu yidhi rabbow ilaahow bal yaan ahay reerkayguna waa maxay oo aad halkan ii soo gaarsiisay waxaan hortaada wuu ku yaraa ilaahow laakiinse waxaad kaloo ka sii hadashay reerkaygu wuxuu wakhti dheer noqon doonaa anoo addoonkaaga ah oo weliba rabbow ilaahow waxaad iiga fekertay sidii nin darajo weyn leh bal maxaan kaloo kugu odhan karaa taasoo ku saabsan cisadii aad ii samaysay anoo addoonkaaga ah waayo waad i garanaysaa rabbow aniga daraadday iyo qalbigaaga siduu yahay ayaad waxyaalahan waaweyn oo dhan u samaysay inaad waxyaalahan waaweyn oo dhan wada muujiso rabbiyow mid kula mid ahu ma jiro oo adiga mooyaane ilaah kale ma jiro siday ahaayeen kulli wixii aannu dhagahayaga ku maqalnay oo dhammu bal quruuntee baa dunida joogta oo la mid ah dadkaaga reer binu israa'iil kuwaasoo adiga qudhaadu aad soo furatay inay dad ku ahaadaan iyo inaad magac isugu yeesho waxyaalo waaweyn oo cabsi badan markaad quruumaha ka eriday dadkaaga hortiisa kuwaasoo aad ka soo furatay dalkii masar waayo dadkaaga reer binu israa'iil waxaad ka dhigtay inay dadkaaga ahaadaan weligood oo ilaahood baad noqotay rabbiyow haddaba rabbow ereygii aad ku hadashay oo igu saabsanaa anoo addoonkaaga ah oo ku saabsanaa reerkayga weligaa adkee oo sidaad ku hadashay yeel oo magacaaguna ha xoogaysto oo ha weynaado weligiis hana la yidhaahdo rabbiga ciidamadu waa ilaaha reer binu israa'iil isagu wuxuu ilaah u yahay reer binu israa'iil oo anuu addoonkaaga daa'uud ah reerkaygu hortaaduu ku dhisan yahay waayo ilaahayow anoo addoonkaaga ah waxbaad ii muujisay oo waxaad igu tidhi reer baan kuu dhisi doonaa sidaas daraaddeed waan ku dhiiranahay inaan baryadan hoortaada kugu baryo haddaba rabbiyow adigu waxaad tahay ilaah oo waxaan wanaagsan baad ii ballan qaadday anoo addoonkaaga ah oo waxaad ku faraxday inaad barakaysid reerkayga anoo addoonkaaga ah inuu weligiisba hortaada ku sii raago waayo rabbiyow adigu waad barakaysay oo wuu barakaysan yahay weligiis taariikhdii koowaad cutubka toban iyo siddeedaad oo taas dabadeed ayaa daa'uud reer falastiin laayay oo jebiyey oo gaad iyo magaalooyinkeediiba gacantii reer falastiin wuu ka qaaday oo wuxuu kaloo laayay reer mo'aab oo reer mo'aabna addoommay daa'uud u noqdeen oo baad bay u keeneen oo ilaa xaamaad daa'uud wuxuu dilayey boqorkii soobaah oo ahaa hadarcesar intuu ku socday inuu dawladnimadiisa ku agdhiso webi yufraad oo daa'uud wuxuu isagii ka qabsaday kun gaari faras iyo toddoba kun oo fardooley ah iyo labaatan kun oo nin oo lug ah oo daa'uudna wuxuu boqno jaray fardihii gaariyada waday oo dhan laakiinse boqol gaari faras buu uga reebay oo reer suuriyihii dimishakna markay u yimaadeen inay u hiliyaan boqorkii soobaah oo ahaa hadarcesar daa'uud wuxuu iyagii ka laayay laba iyo labaatan kun oo nin daa'uudna wuxuu reer dimashak oo suuriya jooga dhex dhigay rugo askareed oo reer suuriyana daa'uud bay addoommo u noqdeen oo baad u keeneen oo rabbiguna daa'uud buu siiyey meel kastoo uu tegeyba markaasaa daa'uud soo qaaday gaashaamadii dahabka ahaa oo ay wateen addoommadii hadarcesar wuxuuna keenay yerusalem oo magaalooyinkii hadarcesar oo ahaa tibxaad iyo kuun daa'uud wuxuu ka soo qaaday naxaas aad u badan taasoo uu sulaymaan ka sameeyey berkaddii naxaasta ahayd iyo tiirarkii iyo wiilashii naxaasta ahaa oo tacuu oo ahaa boqorkii xaamaad markuu maqlay in daa'uud laayay hadarcesar oo ahaa boqorkii soobaah ciidankiisii oo dhan ayuu daa'uud wiilkiisii hodaaraam u soo diray inuu soo salaamo oo uu u soo duceeyo maxaa yeelay wuxuu la diriiray oo dilay hadarcesar waayo hadarcesar wuxuu la diriiri jiray tacuu oo wuxuu keenay weelal cayn kasta ah oo ah dahab iyo lacag iyo naxasba oo kuwaasna boqor daawud wuxuu quduus uga dhigay rabbiga oo wuxuu ku daray lacagtii iyo dahabkii uu ka soo dhacay quruumihii oo dhan kuwaasoo ahaa reer edoom iyo reer mo'aab iyo reer camoon iyo reer falastiin iyo reer camaaleeq oo weliba abishey oo ay seeriyaha dhashayna wuxuu reer addoom dooxadii cusbada kaga laayay siddeed iyo toban kun oo nin oo isna wuxuu edoom dhex dhigay rugo askareed oo reer addoom oo dhammuna daa'uud bay addoommo u noqdeen oo rabbiguna daa'uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba oo daa'uudna reer binu israa'iil oo dhan buu u taliyey oo wuxuu dadkiisa oo dhan ugu gar qaybshay xukun iyo caddaalad oo waxaa ciidanka u sarrayn jiray yo'aab oo ay seeruyaha dhashay oo taariikhdana waxaa qori jiray yehoshaafaad inaaxiluud oo wadaaddona waxaa ahaa saadoq inaahituub iyo abimelek ina abyataar shawshaana wuxuu ahaa karraani oo beneyaah ina yehoyaadacna wuxuu u taliyey reer karatiim iyo reer faletii oo daa'uud wiilashiisuna waxay ahaayeen madaxda boqorka u dhow taariikhdii koowaad cutubka toban iyo sagaalaad taas dabadeed naxaash oo boqor u ahaa reer camoon ayaa dhintay meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii markaasaa daa'uud yidhi anigu waxaan u roonaan doonaa xanuun ina naxaash maxaa yeelay aabbihiis baa ii roonaaday sidaas daraaddeed daa'uud wuxuu u diray wargeeyayaal inay u tacsiyeeyaan aabbihiis markaasaa daa'uud addoommadiisii waxay dalkii reer camoon ugu yimaadeen xanuun inay isaga u tacsiyeeyaan laakiinse amiiradii reer camoon waxay xanuun ku yidhaahdeen ma waxaad u malaynaysaa in daa'uud aabbaha cisaynayo oo uu sidaas daraaddeed kugu soo diray kuwa tacsiyada wada addoommadiisu soo kuguma imaan inay dalka baaraan oo basaasaan oo afgembiyaan sidaas daraaddeed xanuun wuxuu qabsaday daa'uud addoommadiisii oo intuu iyagii u xiiray ayuu dharkoodiina dhexda ka kala gooyey xataa ilaa dabada markaasuu iska eriyey markaasaa la tegey oo daa'uud loo soo sheegay sidii nimankii loo galay oo isna wuxuu iyagii u diray dadka hortaga waayo nimankii aad bay u ceeboobeen boqorkiina wuxuu iyagii ku yidhi yareexoo iska jooga ilaa gaarku idiin soo baxo dabadeedna soo noqda oo reer camoonna markay ogaadeen inay daa'uud isnacsiiyeen ayaa xaanuun iyo reer camoon sii dhiibeen kun talanti oo lacag ah inay gaari fardood iyo rag fardooley ah kaga soo kiraystaan mesobotamiya iyo aram macaka iyo soobaax sidaasay u soo kiraysteen laba iyo soddon kun oo gaari faras iyo boqorkii macakaah iyo dadkiisii kuwaasoo yimid oo medebaa horteeda degay oo reer camoonna waxay iska soo wada urursadeen magaalooyinkoodii oo dagaal bay u soo baxeen oo daa'uudna markuu taas maqlay ayuu diray yoo'aab iyo ciidankii raggii xoogga lahaa oo dhan oo reer camoonna way soo baxeen oo waxay dagaal isugu soo diyaariyeen magaalada idhiddeeda oo boqorraddii yimidna duurkay keli ahaantood joogeen haddaba yoo'aab markuu arkay in dagaal looga soo kacshay hore iyo dibba ayuu raggii reer binu israa'iil ka xushay kuwii xuladka ahaa oo dhan oo wuxuu u soo diyaariyey inay reer suuriya la dagaalamaan oo dadkii intiisii kalena wuxuu u dhiibay walaalkiis abishaay oo iyana waxay isu soo diyaariyeen inay reer camoon la dagaalamaan oo wuxuu walaalkiis ku yidhi haddii reer suuriya iga xoog bataan waa inaad ii soo caawisaa laakiinse haddii reer camoon kaa xoog bataan markaasaan ku soo caawin doonaa haddaba si fiican u dhiiranaaw oo aynu rag u ahaanno dadkeenna iyo magaalooyinka ilaaheen aawadood oo rabbiguna ha sameeyo wixii la wanaagsan sidaas daraaddeed yoo'aab iyo dadkii la jirayba waxay ugu soo dhowaadeen inay la dagaalamaan reer suuriya oo iyana markaasay hortiisa ka carareen oo reer camoonna markay arkeen in reer suuriya carareen ayay iyana walaalkiis abishey hortiisa saasoo kale uga carareen oo waxay galeen magaaladii markaasaa yoo'aab yeruusalaam yimid oo reer suuriya markay arkeen in iyaga looga adkaaday reer binu israa'iil hortooda ayay wargeeyaal u direen oo soo kaxeeyeen reer suuriyihii webiga ka shisheeyey iyagoo madax u yahay shoofaag oo ahaa sirkaalkii ciidanka hadeer ceesar taas waxaa loo soo sheegay daa'uud kolkaasuu reer binu israa'iil oo dhan soo wada ururiyey oo intuu webi urdun ka soo gudbay ayuu reer suuriya u yimid oo ciidankiisii ayuu weerar ugu soo diyaariyey haddaba daa'uud markuu raggiisii u diyaariyey inay reer suuriya la dagaalamaan ayay iyana la dirireen oo reer suuriyana way ka carareen reer binu israa'iil hortooda daa'uudna wuxuu reer suuriya ka laayey toddoba kun oo gaari faras raggoodii iyo afartan kun oo nin oo lug ah oo wuxuu dilay shoofaag oo ahaa sirkaalkii ciidanka oo markii hadeer ceesar addoommadiisii arkeen in reer binu israa'iil hortooda looga adkaaday ayay la nabdeen daa'uud wayna u adeegeen oo reer suuriyana way diideen inay mar dambe reer camoon caawiyaan taariikhdii koowaad cutubka labaatanaad oo isla xilligii sannadii dambe markay boqorraddu dagaalka u soo bixi jireen ayaa yoo'aab kaxaystay xooggii ciidanka oo dhan oo baabi'iyey dalkii reer camoon oo haddana intuu soo kacay ayuu rabaax hareeyey yoo'aab wuxuu dagaal ku dhiftay rabaax wuuna afgembiyey laakiinse daa'uud baa yeruusalaam iska joogay markaasaa daa'uud boqorkoodii madaxiisii taajkii ka qaaday oo wuxuu ogaaday in miisaankiisu yahay talanti dahab ah dhagxan qaali ahna wuu lahaa markaasaa daa'uud madaxa loo saaray oo wuxuu dibadda u soo bixiyey dhacii magaalada oo aad iyo aad u badnaa dibadduu u soo bixiyey dadkii magaalada ku jiray oo wuxuu hoos dhigay miinshaarro iyo biro wax lagu qodo iyo faasas oo magaalooyinkii reer camoon oo dhan daa'uud saasuu u wada galay markaasaa daa'uud iyo dadkii oo dhammu ku noqdeen yeruusalaam oo taas dabadeed waxay noqotay in reer falastiin haddana geesar lagula diriray oo sibikaay oo reer xushaad ahaa wuxuu dilay sifaay oo ahaa mid ka mid ah wiilashii rafaa oo iyagiina waa la jebiyey oo haddana reer falastiin waa lala diriray oo elxanaan ina yaciir wuxuu dilay laxmii oo ahaa goli'aadkii reer gaad walaalkiis oo samayda warankiisuna waxay la ekayd dharsameeyaha looxiisa oo haddana waxaa dagaal ka dhacay gaad halkaasna waxaa joogay nin aad u dheer oo farihiisa gacmeed iyo farihiisa lugeedna waxay ahaayeen afar iyo labaatan oo gacan kasta wuxuu ku lahaa lix cag kastana wuxuu ku lahaa lix oo isna wuxuu u dhashay rafaa oo isna markuu reer binu israa'iil caayey waxaa isagii dilay yonatan oo uu daa'uud walaalkiis shimcaa ahaa dhalay kuwaanu waxay rafaa ugu dhasheen gaad oo waxay ku dhinteen daa'uud gacantiisii iyo gacantii addoommadiisa taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo koowaad haddaba shayddaan baa ku kacay reer binu israa'iil oo wuxuu daa'uud u dhaqaajiyey inuu reer binu israa'iil tiriyo markaasaa daa'uud ku yidhi yo'aab iyo amiiradii taga oo reer binu israa'iil soo tiriya tan iyo biirshabac iyo ilaa daan oo war ii keena si aan u ogaado dadka tiradiisa markaasaa yo'aab yidhi rabbigu dadkiisa ha ka dhigo boqol jeer in ka sii badan inta ay haatan yihiin laakiinse boqorow sayidkaygiiyow iyagu kulligood soo ma aha addoommadaada maxaadse waxaan u doonaysaa sayidkaygiiyow oo maxaadse reer binu israa'iil sabab ay ku dembaabaan ugu noqonaysaa habase yeeshee boqorka hadalkiisii waa ka adkaaday hadalkii yoo'aab haddaba sidaas daraaddeed yoo'aab wuu tegey oo wuxuu dhex maray reer binu israa'iil oo dhan dabadeedna yeruusalaam buu yimid markaasaa yoo'aab daa'uud siiyey tiradii dadka oo reer binu israa'iil oo dhamm waxay ahaayeen kun kun iyo boqol kun oo nin oo seefqaad ah oo reer yahuudaana waxay ahaayeen afar boqol iyo toddobaatan kun oo nin oo seefqaad ah laakiinse isagu sooma uu tirin reer laawi iyo reer benyamiin maxaa yeelay yoo'aab waa karaahiyaystay boqorka hadalkiisii haddaba taas ayaa ilaah ugu carooday markaasuu laayay reer binu israa'iil markaasaa daa'uud ilaah ku yidhi waxaan sameeyey aad baan ugu dembaabay haddaba waan ku baryayaaye iga fogee dembigayga anoo addoonkaaga ah waayo nacasnimo weyn baan sameeyey markaasaa rabbigu la hadlay gaad oo ahaa daa'uud wax arkihiisa oo wuxuu yidhi tag oo daa'uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa ee ka doora mid aan kugu sameeyo sidaas daraaddeed gaad baa daa'uud u yimid oo ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay midkaad doonaysid dooro saddex sannadood oo abaar ah ama saddex bilood oo aad ku baabi'did cadaawayaashaada hortooda iyadoo seefta cadaawayaashaadu ay kugu gaarayso amase haddii kale saddex maalmood oo seefta rabbigu iyadoo balaayo ah ay dalka dhex marayso oo ay malaa'igtii rabbiga dadka baabi'inayso kullii dalka reer binu israa'iil oo dhan haddaba bal ka fiirso jawaabta aan u celiyo kii isoo diray markaasaa daa'uud wuxuu gaad ku yidhi cidhiiri weyn baan ku jiraa rabbiga gacantiisa aan ku dhaco waayo naxariistiisu waa badan tahay laakiinse yaanan dad gacantiis ku dhicin saas aawadeed rabbigu balaayo ayuu ku soo dejiyey reer binu israa'iil oo waxaa reer binu israa'iil ka dhintay toddobaatan kun oo nin oo haddana rabbigu wuxuu yeruusalaam u soo diray malag wax baabbi'iya oo markuu u dhowaaday inuu baabbi'iyo ayaa rabbigu fiidhiyey oo balaayadii ka qoomamooday oo wuxuu malaggii wax baabbi'inayay ku yidhi bes waaye haddaba gacanta soo celi oo malaggii rabbigu wuxuu ag joogay meeshii haruurka lagu tumi jiray oo uu arnaankii reer yebuus lahaa markaasaa daa'ud indhihii kor u taagay oo wuxuu arkay malaggii rabbiga oo taagan dhulka iyo samada dhexdooda oo gacanta ku haysta seef galla oo yeruusalaam ku kor fidsan markaasay daa'ud iyo odayaashiiba iyagoo dhar joonyad ah qaba wejiga dhulka saareen markaasaa daa'uud wuxuu ilaah ku yidhi kii amray in dadka la soo tiriyo sow aniga ma aha kii dembaabay oo waxa aad u xun sameeyey waa aniga laakiinse idahaannu maxay sameeyeen haddaba rabbiyow ilaahayow waan ku baryayaaya gacantaadu ha ka gees noqoto aniga iyo reerka aabbahay laakiinse dadkaaga yaanay ka gees noqon oo aanay balaayo ku dhicin markaasaa malaggii rabbigu gaad ku amray inuu daa'uud ku yidhaahdo tag oo rabbiga meel allabari ugu dhis meeshii wax lagu tumi jiray ee arnaankii reer yebuus leeyahay oo daa'uud baa ku tegey wixii uu gaad yidhi oo uu ku hadlay magicii rabbiga markaasaa arnaan soo jeestay oo arkay malaggii oo afartiisii wiil oo isaga la joogayna way dhuunteen haddaba arnaan wuxuu tumayey sarreen oo markii daa'uud u yimid arnaan ayaa arnaan arkay daa'uud oo intuu meeshii ka baxay ayuu u sujuuday daa'uud wejigana dhulkuu saaray markaasaa daa'uud wuxuu arnaan ku yidhi meeshaan wax lagu tumo isii aan meel alla bari rabbiga uga dhise waxaad igu siinaysaa qiimo buuxa in balaayadu ay dadka ka joogsato markaasaa arnaan wuxuu daa'uud ku yidhi boqorow sayidkaygiiyow qaado oo samee wixii kula wanaagsan bal eeg dibida waxaan kuu siinayaa qurbaanno la gubo aawadiis oo alaabta wax lagu tumana qodyo aawadood sarreenkana qurbaan aawadiis annugu kulli waan ku wada siinayaa markaasaa boqor daawud wuxuu arnaan ku yidhi maya laakiinse sida runta ah qiimo buuxa ayaan kaaga iibsanayaa waayo rabbiga u qaadi maayo wax aad adigu leedahay oo qurbaan la gubo oo aanan waxba ka bixin annugu ilaah ugu bixin maayo haddaba daa'uud wuxuu arnaan meeshii ka siiyey dahab miisaankiisu yahay lix boqol oo sheqel markaasaa daa'uud halkaas rabbiga uga dhisay meel allabari oo wuxuu u bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo rabbigu bariyey oo isna wuxuu isagii samada ugaga jawaabay dab ku soo kor dhacay meeshii qurbaanka la gubo markaasaa rabbigu amray malaggii isna seeftiisuu ku celiyey galkeedii oo isla markaasba daa'uud markuu arkay in rabbigu isaga uga jawaabay meeshii wax lagu tumi jiray oo uu lahaa arnaan oo ahaa reer yebuus ayuu halkaas ku allabaryey waayo taambuuggii rabbiga ee muuse cidlada ku dhex sameeyey iyo meeshii qurbaanka la gubaba markaas waxay dhex yiileen meesha sare ee gebicoon ku taal laakiinse daa'uud meeshaas ma uu hortegi karin inuu ilaah wax soo weyddiisto maxaa yeelay wuxuu ka baqayay seeftii malagga rabbiga taariikhdii koowaad cutubka labiiyo labaatanaad markaasaa daa'uud yidhi kan waa gurigii rabbiga ilaaha ah oo tanuna waa meeshii qurbaanka la gubo oo reer binu israa'iil markaasaa daa'uud amray in la soo wada ururiyo shisheeyayaashii dalka reer binu israa'iil degganaa oo dhan oo wuxuu kaloo amray in wastaadyo dhagxan soo qoraan in la dhiso gurigii ilaah aawadeed oo daa'uud wuxuu diyaariyey bir faro badan in musmaaro looga dhigo albaabada irdaha iyo qabsatooyinka oo wuxuu kaloo diyaariyey naxaas tiro badan oo aan miisaan lahayn iyo geedo keder ah oo aan tiro lahayn waayo reer sidoon iyo reer tuuros waxay daa'uud u keeneen geedo keder ah oo tiro badan markaasaa daa'uud yidhi wiilkayga sulaymaan waa yar yahay waana tabar daran yahay oo guriga rabbiga loo dhisayaana waa inuu ahaado mid aad iyo aad u weyn oo magac iyo ammaan ku leh kulli waddammada oo dhan haddaba wax baan u sii diyaarin doonaa sidaas daraaddeed daa'uud waxyaalo fara badan ayuu diyaariyey intuusan dhiman ka hor markaasuu wiilkiisii sulaymaan u yeedhay oo wuxuu ku amray inuu guri u dhiso rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo haddana daa'uud wuxuu wiilkiisii sulaymaan ku yidhi waxaa qalbigayga ku jiray inaan guri u dhiso magaca rabbiga ilaahayga ah laakiinse waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo leh adigu waxaad daadisay dhiig badan oo aad baad u dagaalantay waa inaadan guri u dhisin magacayga maxaa yeelay dhiig badan ayaad dhulka ku daadisay anigoo u jeeda oo bal eeg waxaa kuu dhalan doona wiil kaasoo ahaan doona nin nasasho oo waxaan ka nasin doonaa cadaawayaashiisa ku wareegsan oo dhan oo isaga magaciisu wuxuu ahaan doonaa sulaymaan oo wakhtigiisa waxaan reer binu israa'iil siin doonaa nabad iyo xasilloonaan oo guri buu magacayga u dhisi doonaa oo wuxuu ahaan doonaa wiilkaygii oo anna waxaan u ahaan doonaa aabbihiis oo waxaan carshiga boqortooyadiisa u xoogayn doonaa inuu weligiis u taliyo reer binu israa'iil haddaba wiilkaygiiyow rabbigu ha kula jiro oo u barwaaqow oo gurigii rabbiga ilaahaaga ah u dhis siduu kaaga hadlay oo rabbigu ha ku siiyo xigmad iyo waxgarasho oo amarka reer binu israa'iilna ha kuu dhiibo si aad u dhowrtid sharciga rabbiga ilaahaaga ah markaas waad barwaaqoobi doontaa haddaad dhowrto oo yeesho qaynuunnadii iyo xukumadii rabbigu muuse ku amray oo uu reer binu israa'iil ugu soo dhiibay xoog yeelo oo aad u dhiirranaaw ha cabsan hana qalbi jebin haddaba bal eeg anoo dhibaataysan waxaan guriga rabbiga u diyaarshay boqol kun oo talanti oo dahab ah iyo kun kun oo talanti oo lacag ah iyo naxaas iyo bir aan miisaan lahayn waayo aad bay u badan yihiin oo weliba waxaan kaloo diyaariyey alwaax iyo dhagxaan oo adiguna intaas wax baad ku sii dari karaysaa oo weliba waxaa kula jira rag shaqaale ah oo fara badan kuwaasoo ah kuwo qora oo ka shaqeeya dhagxanta iyo alwaaxdaba iyo rag kasta oo yaqaan sanco kasta oo ah tan dahabka iyo tan lacagta iyo tan naxaasta iyo tan birta iyagu tiro ma leh haddaba kac oo shaqee oo rabbiguna ha kula jiro oo haddana daa'uud wuxuu amiiradii reer binu israa'iil oo dhan ku amray inay caawiyaan wiilkiisa sulaymaan oo wuxuu iyagu ku yidhi war sow rabbiga ilaahiinna ahu idinlama jiro oo sow dhan kastaba nasasho idinkama siin waayo dadyowgii dalka degganaa oo dhan ayuu soo geliyey gacantayda oo dalkiina waxaa lagu jabshay rabbiga iyo dadkiisa hortooda haddaba qalbigiinna iyo naftiinna u jeediya inaad rabbiga ilaahiinna ah doondoontaan oo sidaas daraaddeed kaca oo dhisa meesha quduuska ah oo rabbiga ilaahiinna ah in sanduuqii axdiga rabbiga iyo weelashii ilaah oo quduuska ahaa la soo geliyo guriga loo dhisayo magaca rabbiga taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo saddexaad haddaba daa'uud wuu gaboobay wuuna da'weynaa markaasuu reer binu israa'iil boqor uga dhigay wiilkiisii sulaymaan oo wuxuu soo wada ururiyey amiiradii reer binu israa'iil oo dhan iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawiba markaasaa la tiriyey reer laawi intoodii soddon sannadood jirtay ama ka sii weyneed oo markii ninnin loo tiriyey dhammaantood tiradoodii waxay noqotay siddeed iyo soddon kun oo nin oo kuwaas afar iyo labaatan kun oo ka mid ahu waxay ahaayeen kuwo ilaaliya hawsha guriga rabbiga oo lix kunna waxay ahaayeen saraakiil iyo xaakinno oo afar kunna waxay ahaayeen idhidjoogayaal oo afar kunna waxay rabbiga ku ammaani jireen alaabtii aan u sameeyey in isaga lagu ammaano ayuu daa'uud yidhi oo daa'uud wuxuu iyagii u kala qaybiye koox-koox sidii ay ahaayeen wiilashii laawi kuwaas oo ahaa gershoon iyo qohaad iyo meraari reer gershoon waxaa ahaa lacdaan iyo shamcii wiilashii lacdaan waxay ahaayeen saddex waana yeexe'eel oo madax ahaa iyo setaam iyo yo'eel wiilashii shimciina waxay ahaayeen saddex waana shelemoot iyo xasii'eel iyo xaaraan kuwaasu waxay ahaayeen madaxdii qolooyinkii reer lacdaan oo waxaa wiilashii shimci ahaa yaaxaad iyo siinaa iyo yacuush iyo bariicaah afartaasuba waxay ahaayeen wiilashii shimci oo waxaa madax ahaa yaaxaad siisaahna wuxuu ahaa kii labaad laakiinse yacuush iyo bariicaah wiilal badan ma ay lahayn oo sidaas daraaddeed iyaga waxaa loo tiriyey isku reer wiilashii qohaadna waxay ahaayeen afar waana camraam iyo esahaar iyo xebroon iyo cusi'eel wiilashii camraamna waxay ahaayeen haaruun iyo muuse oo haaruun waxaa gooni looga dhigay inay isagii iyo wiilashiisiiba weligood quduus ka dhigaan waxyaalaha ugu wada quduusan iyo inay rabbiga hortiisa foox ku shidaan oo ay u adeegaan oo ay weligoodba magaciisa ku duceeyaan laakiinse muuse oo ahaa nin ilaah wiilashiisii waxaa lagu tiriyey qabiilka reer laawi wiilashii muusena waxay ahaayeen gershoom iyo eliceesar ina gershoomna wuxuu ahaa shebuu'eel oo madax ahaa ina eliceesarna wuxuu ahaa rexebyaah oo madax ahaa oo eliceesar innaba wiilal kale ma lahayn laakiinse raxibyaah wiilashiisu aad bay u badnaayeen ina isahaarna wuxuu ahaa shelomiid oo madax ahaa wiilashii xebroonna waxay ahaayeen yerahyaah oo madax ahaa iyo amaryaah oo ahaa kii labaad iyo yaxasi'eel oo ahaa kii saddexaad iyo yaqamcaam oo ahaa kii afaraad wiilashii cusee'eelna waxay ahaayeen miikaah oo madax ahaa iyo yeshiyaah oo ahaa kii labaad wiilashii maraariina waxay ahaayeen maxlii iyo mushii wiilashii maxliina waxay ahaayeen elicasaar iyo kiish oo elicasaarna wuxuu dhintay isagoo gabdho keliya mooyaane aan wiilal lahayn oo waxaa gabdhihiisii guursaday reer kiish oo ahaa ilma adeeradood wiilashii mushiina waxay ahaayeen saddex waana maxlii iyo ceedar iyo yareemuud kuwaasu waxay ahaayeen reer laawi sidii qolooyinkoodu kala ahaayeen waana kuwii ahaa madaxdii reeraha kuwii la tiriyey oo magacyadooda nin nin loo tiriyey kuwaasoo samayn jiray shuqulkii hawsha guriga rabbiga waana intii labaatan sannadood jirtay ama ka sii weyneed waayo daa'uud wuxuu yidhi rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil dadkiisuu na siiyey oo weligiis wuxuu deggan yahay yeruusalaam weliba reer laawina mar dambe uma baahan doonaan inay qaadaan taambuugga iyo weelashiisa lagaga adeego oo dhan oo daa'uud dardaarankiisii ayaa reer laawi lagu tiriyey intoodii labaatan sannadood jirtay ama ka sii weyneed waayo shuqulkoodu wuxuu ahaa inay reer haaruun amarkooda ku adeegaan oo ay qabtaan hawshii guriga rabbiga iyo inay ka adeegaan barxadaha iyo qowladaha iyo inay daahiriyaan waxyaalaha quduuska ah oo dhan kaasu wuxuu ahaa shuqulka hawsha guriga rabbiga oo weliba waxay kala hagaajin jireen kibistii tusniinta iyo burkii laga dhigi jiray qurbaan jariir ah hadduu ahaa kibis aan qamiir lahayn ama tii digsiga lagu dubi jiray amase tii la qoyn jiray iyo cayn kasta oo ah qiyaas iyo miisaan iyo inay subax kasta u istaagaan inay rabbiga ku mahadnaqaan oo ammaanaan oo haddana habeenkiina saasoo kale yeeli jireen oo haddana waxay had iyo goor rabbiga hortiisa ku bixin jireen qurbaanno la gubo oo dhan waxayna bixin jireen sabtiyada iyo markay bilaha cusubu dhashaan iyo iidaha waxayna u bixin jireen si waafaqsan tiradoodii qaynuunka ku qornayd wayna ilaalin jireen teendhada shirka iyo meesha quduuska ah iyo reer haaruun oo iyaga walaalahood ah oo saasay uga adeegi jireen guriga rabbiga taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo afaraad oo kooxihii reer haaruunna waa kuwan wiilashii haaruun waxay ahaayeen naadaab iyo abihuu iyo alicesaar iyo litamaar laakiinse naadaab iyo abihuubba aabbahood way ka hor dhinteen oo carruurna ma ay lahayn haddaba sidaas daraaddeed hawshii wadaadnimada waxaa samayn jiray alicasaar iyo itamaar oo daa'uud ay la jiraan saaddooq oo ahaa reer elicasaar iyo aximeeleg oo ahaa reer itamaar ayaa iyagii u kala qaybiyey sidii hawshoodu kala ahayd oo reer alicasaar waxaa laga dhex helay niman madax ah oo ka badan intii reer itamaar laga helay oo iyagii sidaana loo kala qaybiyey reer alicasaar waxaa ku jiray lix iyo toban nin oo qolooyin madax u ah oo reer itamaarna waxaa ku jira siddeed sidii qolooyinkoodu kala ahaayeen oo sidaana iyagii saami loogu kala qaybiyey oo caynba caynkii kale waa lagu daray waayo waxaa jira amiiro meesha quduuska ah iyo amiiro ilaah oo ahaa reer alicasaar iyo reer itamaar labadaba oo shamacyo ah inanataa'el oo karaanigii ahaa oo ahaa reer laawi ayaa iyagii ku hor qoray boqorkii iyo amiiradii iyo wadaadkii saadooq iyo aximeelek ina abyataar iyo madaxdii qolooyinkii wadaaddada iyo reer laawi ahaa in reer loo qaado reer alicasaar reerna loo qaado reer itamaar haddaba saamigii koowaad wuxuu u soo baxay yehoyaariib kii labaadna yadacyaah kii saddexaadna haarim kii afaraadna socoriim kii shanaadna malkiyaah kii lixaadna miyaamiin kii toddobaadna haqos kii siddeedaadna abiyaah kii sagaalaadna yeshuuca kii tobnaadna shekanyaah kii kow iyo tobnaadna eliyaashiib kii tobnaadna shekanyaah kii kow iyo tobnaadna eliyaashiib kii laba iyo tobnaadna yaaqiim kii saddex iyo tobnaadna hufaah kii afar iyo tobnaadna yesheba'aab kii shan iyo tobnaadna bilgaah kii lix iyo tobnaadna imeer kii toddoba iyo tobnaadna xesiir kii siddeed iyo tobnaadna xefisees kii sagaal iyo tobnaadna fataxyaah kii labaatanaadna yaxesqeel kii kow iyo labaatanaadna yaakiin kii laba iyo labaatanaadna gaamuul kii saddex iyo labaatanaadna daraayaah kii afar iyo labaatanaadna macasyaah kaasi wuxuu ahaa qaynuunkii ay u kala qaybsanaayeen oo ay hawshooda ku qaban jireen inay gurigii rabbiga ku soo galaan qaynuunkii iyaga lagu soo dhiibay awowgood haaruun sidii rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil uu isaga ku amray oo reer laawi intii hadhayna waxaa ka mid ahaa kuwan wiilashii camraam waxaa ka joogay shube'eel wiilashii shube'eelna waxaa ka joogay yaxdaxyaah reer raxaabyahna waxaa wiilashii raxaabyaah ka joogay yeshyaah oo madax ahaa reer issahaarna waxaa ka joogay shalemoo wiilashii shalemoodna waxaa ka joogay yaaxaad wiilashii xebroonna waxaa ka joogay yeriyaax oo madax ahaa iyo amaryaah oo ahaa kii labaad iyo yaxasi'eel oo ahaa kii saddexaad iyo yacqamcaam oo ahaa kii afaraad wiilashii cusee'eelna waxaa ka joogay miikaah wiilashii miikaahna waxaa ka joogay shaamiir oo miikaah walaalkiisna wuxuu ahaa yishyaah wiilashii yishyaahna waxaa ka joogay sakariyaah wiilashii meraariina waxaa ka joogay maxlii iyo mushii wiilashii yacasiyaahna waxaa ka joogay beno wiilashii meraariina waxaa reer yacasiyaah ka joogay beno iyo shohaam iyo sakuur iyo cibrii reer maxliina waxaa ka joogay elicasaar oo aan waxba wiilal lahayn reer kiishna waxaa ka joogay inakiish oo ahaa yeraxma'eel reer mushi waxaa ka joogay maxlii iyo ceedar iyo yerimood kuwaasu waxay ahaayeen reer laawi siday qolooyinkoodu kala ahaayeen oo kuwaanu iyana waxay riteen saami sidii walaalahood reer haaruun ay yeeleen oo kale oo waxay ku hor riteen boqor daa'uud iyo saadoq iyo aximelek iyo kuwii madaxda u ahaa qolooyinkii wadaaddada iyo reer laawi kan qolooyinkii madaxda u ahaa waxaa lagala mid dhigay sida kuwa walaalkiisa yar taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo shanaad oo weliba daa'uud iyo saraakiishii ciidanku waxay adeegiddii u sooceen kuwo ah reer aasaaf iyo reer hemaan iyo reer yadutuun kuwaasoo wax ku sii sheega kataarado iyo shareerado iyo saxuun laysku garaaco oo kuwa shuqulka qabta sidii adeegiddoodu kala ahayd tiradoodii waxay ahayd reer aasaaf oo ahaa sakuur iyo yuusuf iyo netanyaah iyo aserelaah intaas waxay ahaayeen reer aasaaf oo ka hooseeya aasaaf kaasoo markii boqorku amro wax sii sheegi jiray iyo reer yadutuun oo wiilashii yadutuunna waxay ahaayeen lix oo ahaa gedalyaah iyo serii iyo yeshacyaah iyo xashabyaah iyo medidyaah oo waxay ka wada hooseeyeen aabbahood yadutuun oo kataaradda lahaa oo wax sii sheegi jiray markuu rabbiga u mahadnaqayo oo ammaanayo iyo reer hemaan oo wiilashii heemaanna waxay ahaayeen buqiyaah iyo matanyaah iyo cuse'eel iyo shabu'eel iyo yerimood iyo xananyaah iyo xanaanii iyo eli'ataah iyo gedaltii iyo romamtii ceesar iyo yaashbaqashaah iyo malotii iyo hotiir iyo maxasi'ood oo kuwaas oo dhammuna waxay ahaayeen wiilashii heemaan kaasoo ahaa quxaarkihii boqorka u sheegi jiray ereyadii ilaah oo geeska kor u qaadi jiray oo ilaahna wuxuu heemaan siiyey afar iyo toban wiil iyo saddex gabdhood oo intaas oo dhammu waxay ka hooseeyeen aabbahood inay gurigii rabbiga ku dhex gabyaan iyagoo haysta suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kataarado inay ka adeegaan guriga ilaah oo boqorku wuxuu saas ku amray aasaaf iyo yadutuun iyo heemaan oo iyagii iyo walaalahood la jiray ee la baray inay rabbiga u gabyaan kuwaasoo dhammaan farsamada yaqiin tiradoodu waxay ahayd laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan nin oo iyana hawshoodii waxay u riteen saami iswada la eg oo way isla ekaysteen kan ugu yar iyo kan ugu weyn iyo xataa macallin iyo ardayba waxba isma dheeraysan haddaba saamigii koowaad wuxuu u soo baxay reer aasaaf oo waxaa helay yuusuf kii labaadna wuxuu u soo baxay gedalyaah oo isaga iyo walaalihiis iyo wiilashiisiiba waxay isku ahaayeen laba iyo toban kii saddexaadna wuxuu u soo baxay sakuur iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban nin kii afaraadna wuxuu u soo baxay yesrii iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii shanaadna wuxuu u soo baxay netanyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii lixaadna wuxuu u soo baxay buqiyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii toddobaadna wuxuu u soo baxay yesheralaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii siddeedaadna wuxuu u soo baxay yeshacyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii sagaalaadna wuxuu u soo baxay matanyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii tobnaadna wuxuu u soo baxay shamcii iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii kow iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay casareel iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii laba iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay xashabyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii saddex iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay jubaa'eel iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii afar iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay matidyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii shan iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay yeramoot iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii lix iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay xananyaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii toddoba iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay yaashbeqaashaah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii siddeed iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay xanaanii iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii sagaal iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay malootii iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii labaatanaadna wuxuu u soo baxay eli'ataah iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii kow iyo labaatanaadna wuxuu u soo baxay hotiir iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii laba iyo labaatanaadna wuxuu u soo baxay gidaltii iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii saddex iyo labaatanaadna wuxuu u soo baxay maxasi'ood iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban kii afar iyo labaatanaadna wuxuu u soo baxay romamtii ceesar iyo wiilashiisii iyo walaalihiisba oo ahaa laba iyo toban taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo lixaad oo kooxihii iridjoogayaashiina waa kuwan reer qorax waxaa laga doortay meshelemyaah ina qore oo ahaa reer asaaf oo meshelemyaahna wuxuu lahaa wiilal oo curadkiisii wuxuu ahaa sakariyah kii labaadna yadiiceel kii saddexaadna sabadyaah kii afaraadna yadnii'eel kii shanaadna ceelaam kii lixaadna yoxanaan kii toddobaadna elihoceney oo cebeed edoomna wuxuu lahaa wiilal oo curadkiisii wuxuu ahaa shamacyaah kii labaadna yehosaabaad kii saddexaadna yo'aax kii afaraadna sakaar kii shanaadna nataa'el kii lixaadna ami'eel kii toddobaadna isaakaar kii siddeedaadna facultaay waayo ilaah baa isaga barakeeyey oo weliba wiilkiisii shemacyaahna wiilal baa u dhashay oo iyagaa u talin jiray reerkii aabbahood waayo waxay ahaayeen rag xoog badan wiilashii shemacyaahna waxay ahaayeen codnii iyo rafaa'eel iyo coobeed iyo elsabaad walaalahoodna oo ah elihuu iyo samakiyaah waxay ahaayeen rag xoog badan oo kulli intaasoo dhammu waxay ahaayeen reer coobeed edoom oo iyaga iyo wiilashoodii iyo walaalahoodba waxay ahaayeen rag xoog iyo karti adeegidda u leh waxayna ahaayeen laba iyo lixdan nin oo reer coobeed edoom wada ah oo meshelemyaahna wuxuu lahaa siddeed iyo toban nin oo ahaa rag xoog badan waxayna wada ahaayeen wiilashiisii iyo walaalihiis oo weliba xoosaah oo ahaa reer meraariina wuxuu lahaa wiilal waxaana ugu weynaa shamrii waayo inkastoo uusan curadkii ahayn haddana aabbihiis ayaa madax ka dhigay kii labaadna wuxuu ahaay xilqiyaah kii saddexaadna tabalyaah kii afaraadna sakariyaah oo xosaah wiilashiisii iyo walaalihiis oo dhammu waxay ahaayeen saddex iyo toban oo iridjoogayaasha kooxahooduna intaasay ka koobnaayeen waxayna ahaayeen rag madax ah oo sida walaalahood howl madax ka ah inay guriga rabbiga ka dhex adeegaan oo iyana midkoodda ugu yar iyo midkooda ugu weynba sidii ay qolooyinkoodu kala ahaayeen ayay irid kasta saami ugu riteen oo saamigii dhanka bari wuxuu u soo baxay shamelyaah oo haddana waxay saami u rideen wiilkiisii sakariyaah oo ahaa la taliye xigmad badan oo saamigiisiina wuxuu ku helay dhankii waqooyi cobeed edoomna waxaa u soo baxay dhankii koonfureed oo wiilashiisiina waxaa u soo baxay guryihii wax lagu kaydin jiray shufiim iyo xoosahna waxaa u soo baxay dhankii galbeed oo u dhowaa iriddii shalekeed la odhan jiray oo ku agtiil jidka kor u baxa oo waardiyaba waardiyaha kaluu ka soo hor jeeday dhanka bari waxaa joogi jiray lix reer laawi ah dhanka waqooyiina maalintiiba waxaa dhowri jiray afar nin dhanka koonfureedna maalintiiba waxaa dhowri jiray afar nin oo guryaha wax lagu kaydiyana waxaa dhowri jiray labalaba nin oo farbaar dhankeedii galbeed oo u dhow jidkiinna waxaa dhowri jiray afar oo farbaarna waxaa dhowri jiray laba intaas waxay ahaayeen kooxihii iridjoogayaasha oo waxayna ahaayeen reer qorax iyo reer maraari oo mid ka mid ahaa reer laawi oo axiyaah ahaana wuxuu u talin jiray qasnadihii guriga ilaah iyo khasnadihii ay alaabta quduuska ahu tiil kuwii reer lacdaan ee reer geshroon oo uu lahaa lacdaan oo ahaa madaxdii reerahooda oo uu lahaa lacdaan oo ahaa reer gershoon waxay ahaayeen yaxi'eelii iyo wiilashii yaxi'eelii oo ahaa setam iyo yo'eel oo walaalkiis ahaa waxayna u talin jireen khasnadihii guriga rabbiga oo waxaana jiray reer camraam iyo reer isehaar iyo reer xebroon iyo reer cusyi'eel oo shebu'eel oo ahaa ina gershoom oo ahaa reer muuseena wuxuu ahaa taliyo xukuma khasnadihii waxaana la jiray walaalihiis ahaa reer eliceeser kuwaasoo ahaa wiilkiisii rexeebyaah iyo isagii wiilkiisii yeshacyaah iyo isagii wiilkiisii yoraam iyo isagii wiilkiisii sikrii iyo isagii wiilkiisii shelemood oo kuwan oo ah shelemood iyo walaalihiis waxay u talin jireen khasnadihii alaabta quduuska ah kuwaasoo ay quduus ka dhigeen boqor daa'uud iyo madaxdii qolooyinka iyo kuwii kunkun u taliyey iyo kuwii boqolboqol u taliyey iyo saraakiishii ciidanku maalkii boolida ahaa oo dagaalka lagu soo dhacay waxay quduus uga dhigeen si loogu cusboonaysiiyo gurigii rabbiga oo kulli waxyaalihii ay quduus ka dhigeen samu'eel oo wax arka ahaa iyo saa'uul inaqiish iyo abneer inaneer iyo yo'aab oo ay seruyaah dhashay iyo wax alla wixii quduus laga dhigay oo dhammu waxay ku jireen gacantii shalemood iyo tii walaalihiis oo kenanyaah iyo wiilashiisii oo ahaa reer isehaarna waxay saraakiil iyo xaakinno u ahaayeen howlaha debadda oo reer binu israa'iil oo xashabyaah iyo walaalihiis oo ahaa reer xebroon oo weliba ahaa rag xoog badan oo tiradoodu ahayd kun iyo toddoba boqol oo nin waxay u talin jireen reer binu israa'iilkii dhanka galbeed oo webi urdun ka shisheeyey iyo shuqulkii rabbiga oo dhan iyo adeegiddii boqorkaba oo reer xebroonna yeriyaah madax buu u ahaa intaas waa reer xebroon sidii dadka reerahoodu u kala dhasheen oo waxaa iyaga la doondoonay sannaddii afartanaad oo boqortooyadii daa'uud oo waxaa iyaga dhexdoodii laga helay rag xoog badan oo jooga yacseer tii reer gelicaad oo walaalihiis oo ahaa rag xoog badanna waxay ahaayeen laba kun iyo toddoba boqol oo nin oo ah madaxdii qolooyinka kuwaasoo boqor daa'uud uu ka dhigay inay taliyaal uga ahaadaan reer ruubeen iyo reer gaad iyo qabiilkii reer manaseh barkiis xagga wax kasta oo xag ilaah ku saabsan iyo xagga danaha boqorkaba taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo toddobaad haddaba waatan reer binu israa'iil sidii tiradoodu ay ahayd waxayna ahaayeen madaxdii qolooyinka iyo kuwii kunkun u taliyey iyo kuwii boqolboqol u taliyey iyo saraakiishoodii boqorka uga adeegi jiray wax kasta oo ku saabsan kooxihii soo geli jiray oo bixi jiray bil kasta oo ah bilaha sannadda oo dhan koox kasta tiradoodu waxay ahayd afar iyo labaatan kun oo nin oo kooxdii koowaad ee bixi jirtay bishii koowaad waxaa madax u ahaa yaashaabcaam ina sabdi'eel oo kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo isagu wuxuu ahaa reer feris wuxuuna ugu wada sarreeyey saraakiishii ciidanka oo bishii koowaad bixi jiray oo dhan oo kooxdii bishii labaadna waxaa madax u ahaa doday oo ahaa reer axoo ah oo kooxdiisa waxaa ku jiray miqlood oo taliyo ahaa oo kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii saddexaad ee ciidanka oo bishii saddexaad bixi jirayna wuxuu ahaa benaayaah oo madax ahaa oo ahaa ina wadaadkii ahaa yehoyaada oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo kaasu waa benayaah oo ahaa kii ugu xoog badnaa soddonkii oo weliba soddonka madax u ahaa oo kooxdiisana waxaa ku jiray wiilkiisii camiisaabaad oo sirkaalkii afaraad ee bishii afaraad bixi jirayna wuxuu ahaa casaaheel oo ahaa yoo'aab walaalkiis wiilkiisii sabadyahna wuu ku xegay oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii shanaad ee bishii shanaad bixi jirayna wuxuu ahaa shamhuud oo ahaa reer yisraax oo kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii lixaad oo bishii lixaad bixi jirayna wuxuu ahaa ciiraa ina ciqeesh oo ahaa reer taqooca oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii toddobaad ee bishii toddobaad bixi jirayna wuxuu ahaa xeeles oo ahaa reer feloni oo ka ahaa reer efraayim oo isaga kooxdiisana waxaa ku jira afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii siddeedaad oo bishii siddeedaad bixi jirayna wuxuu ahaa sibikey oo ahaa reer xushaad oo ka ahaa reer seerax oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii sagaalaad ee bishii sagaalaad bixi jirayna wuxuu ahaa abiceesar oo ahaa reer canaatood oo ka ahaa reer benyamin oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii tobnaad ee bishii tobnaad bixi jiray wuxuu ahaa maharay oo ahaa reer natofaah oo ka ah reer seerax oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii kow iyo tobnaad ee bishii kow iyo tobnaad bixi jirayna wuxuu ahaa benayaah oo ahaa reer fircaatoon oo ka ahaa reer efraayim oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo sirkaalkii laba iyo tobnaad ee bishii laba-iyo tobnaad bixi jirayna wuxuu ahaa xilday oo ahaa reer natafaah oo ka ahaa reer codni'eel oo isaga kooxdiisana waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun oo nin oo weliba waxaa qabiilooyinkii reer binu israa'iil u talinayey kuwan reer ruubeen waxaa u talinayey eliceser inasagri oo taliyo ahaa reer simecoonna waxaa u talinayey shefadyaah ina macaakaah reer laawina waxaa u talinayey xashabyaah ina kemu'eel reer haaruunna waxaa u talinayey saadoq reer yahuudahna waxaa u talinayey elihu oo daa'uud walaalihiis ka mid ahaa reer isaakaarna waxaa u talinayey comri ina mikaa'eel reer sebuluunna waxaa u talinayey yeshmacyaah ina cobadyaa reer naftaalina waxaa u talinayey yereemoot ina casri'eel reer efraayimna waxaa u talinayey hosheeca ina casasyaah oo reer manaseh barkiisna waxaa u talinaya yo'eel ina fadaayaah reer manaseh barkiis kalena oo joogay dalka galicaadna waxaa u talinayey ido ina sakariyah reer benyamiinna waxaa u talinayey yacasi'eel ina abneer reer daana waxaa u talinayey casar'eel ina yeroxaam oo kuwaasu waxay ahaayeen saraakiishii qabiilooyinka reer binu israa'iil laakiinse daa'uud ma uu tirinin intoodii labaatan sannadood ka yareed maxaa yeelay rabbigu wuxuu yidhi inuu reer binu israa'iil u badinayo sida xidigaha samada oo kale yoo'aab oo ay seeruyaha dhashay ayaa bilaabay inuu dadka tirsho laakiinse ma uusan dhammayn oo tirintaas aawadeed ayaa reer binu israa'iil caro ugu soo degtay oo tiradiina laguma darin xisaabtii kitaabkii taariikhda oo boqor daa'uud oo boqorka qasnadihiisana waxaa u talinayey casmaaweed ina caday'eel oo guryihii wax lagu kaydiyey ee beeraha ku yiil iyo kuwii ku yiil magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo qalcadahaba waxaa u talinayey yonatan ina cuseeyaah oo kuwii samayn jiray shuqulka beeraha inay dhulka qodaanna waxaa u talinayey cisrii ina keluub oo beeraha canabka ahna waxaa u talinayey shamcii oo ahaa reer raamaad oo guryihii lagu kaydiyey qamrigii laga helay beeraha canabka ahna waxaa u talinayey sabdii oo ahaa reer shefmii oo dhirtii saytuunka ahayd iyo dhirtii darayga ahayd oo dalkii dooxada ahaa ku yiilna waxaa u talinayey bacal xanaan oo ahaa reer geder guryihii saliidda lagu kaydiyeyna waxaa u talinayay yo'aash oo loodii shaaroon daaqi jirtayna waxaa u talinayey shidraay oo ahaa reer shaaroon oo lo'dii dooxooyinka joogtayna waxaa u talinayey shaafaad ina adlaay oo geelashana waxaa u talinayey oobiil oo ahaa reer ismaaciil oo dameerahana waxaa u telinayey yaxdeyaah oo ahaa reer maroonati oo aryahana waxaa u telinayey yaasiis oo ahaa reer hargrii oo kulli intaas oo dhamm waxay ahaayeen taliyayaashii maalkii boqor daa'uud weliba yonatan oo ahaa daa'uud adeerkiis wuxuu ahaa la taliye waxgarasho weyn leh iyo karaniba oo yaxii'eel ina xagmonina wuxuu la jiray boqorka wiilashiisa oo axitofelna wuxuu ahaa boqorka la taliyihiisa oo xuushey oo ahaa reer arkina wuxuu ahaa boqorka saaxiibkiis oo axitofelna waxaa ku xigay yehoyadac ina benayaah iyo abyataar oo boqorka ciidankiisana waxaa sirkaal u ahaa yo'aab taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo siddeedaad markaasaa daa'uud wuxuu yeruusaalem ku soo wada shiriyey amiiradii reer binu israa'iil oo dhan iyo amiiradii qabiilooyinka iyo saraakiishii kooxihii boqorka milamilaha ugu adeegi jiray iyo kuwii kunkun u talin jiray iyo kuwii boqolboqol u talin jiray iyo taliyayaashii xukumi jiray maalka iyo hantida boqorka iyo tii wiilashiisaba iyo saraakiishii iyo raggii xoogga badnaa xataa kulli raggii xoogga badnaa oo dhanba markaasaa boqor daa'uud cagaha isku taaga oo wuxuu yidhi walaalahay iyo dadkaygiiyow imaqla aniga waxaa qalbigayga ku jirtay inaan guri nasasho u dhiso sanduuqa axdiga rabbiga iyo meel uu ilaaheennu caga saaro oo dhismihiina alaab baan u diyaariyey laakiinse ilaah baa igu yidhi waa inaadan guri u dhisin magacayga aawadiis maxaa yeele waxaad tahay nin dagaal oo dhiig baad daadisay habase yeeshee rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu wuxuu iga doortay reerkii aabbahay oo dhan inaan weligay ahaado boqor reer binu israa'iil u taliya waayo isagu wuxuu yahuudaha u doortay inuu amiir ahaado oo reer yahuudahna wuxuu ka doortay reerkii aabbahay oo wiilashii aabbahayna aniguu igala dhex baxay oo igu farxay inuu iga dhigo boqor u taliya reer binu israa'iil oo dhan rabbigu wiilal badan buu isiiyey oo wuxuu wiilashaydii oo dhan ka doortay wiilkayga sulaymaan inuu carshiga boqortooyada rabbiga ku fadhiisto oo uu reer binu israa'iil u taliyo oo wuxuu igu yidhi wiilkaaga sulaymaan ayaa dhisi doona gurigayga iyo barxadahaygaba waayo waxaan isaga u doortay inuu ahaado wiilkaygii oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa aabbihiis oo anigu boqortooyadiisaan xoogayn doonaa weligeed hadduu ku sii adkaado inuu sameeyo amaradayda iyo xukumadayda siday maantadan tahay haddaba sidaas daraaddeed reer binu israa'iil oo dhan oo ah shirkii rabbiga hortooda iyo iyadoo uu ilaaheennu ina maqlayo dhowra oo doondoona amarada rabbiga ilaaheenna ah oo dhan inaad idinku hantidaan dalkan wanaagsan oo aad weliba carruurtiinna idinka dambaysana uga tagtaan dhaxal weligiis raagaya haddaba sulaymaanow wiilkaygiiyow ilaahii aabbahaa garo oo ugu adeeg qalbi quman iyo maan raalli ah waayo rabbigu wuxuu baaraa qalbiyada oo dhan wuuna wada gartaa malayaasha fikradda oo dhan oo haddaad isaga doondoontid waad heli doontaa laakiinse haddaad isaga ka tegtid wuu ku xoori doonaa weligaaba haddaba iska jir waayo rabbigu wuxuu kuu doortay inaad meesha quduuska ah guri u dhistid xoog yeelo oo samee markaasaa daa'uud wiilkiisii sulaymaan siiyey tilmaantii balballadii macbudka iyo tii guryihiisa iyo tii qasnadihiisa iyo tii qowladihiisa sare iyo tii qolalkiisa hoose iyo tii meeshii daboolka kafaara gudka oo wuxuu kaloo siiyey kulli wixii uu ruuxii ku hayay tilmaantoodii oo dhan kuwaasoo ah barxadihii guriga rabbiga iyo qolalkii ku wareegsanaa oo dhan iyo qasnadihii guriga ilaah iyo qasnadihii alaabta quduuska ah la dhigi lahaa iyo weliba tilmaantii kooxihii ahaa wadaaddada iyo reer laawi iyo shuqulkii laga qaban lahaa guriga rabbiga oo dhan iyo weelashii guriga lagaga adeegi lahaa oo dhan iyo tilmaantii dahabkii loo miisaami lahaa weelasha dahabka ah oo ah kulli weelasha lagu adeegi lahaa cayn kasta oo adeegid ah iyo tii lacagtii loo miisaami lahaa kulli weelasha lacagta ah oo ah kulli weelasha lagu adeegi lahaa cayn kasta oo adeegid ah iyo weliba tii dahabkii loo miisaami lahaa laambadaha dahabka ah iyo laambadahooda yaryar ee dahabka ah oo dhan laambad kasta iyo laambadaheeda yaryarba miisaankooda iyo tii lacagtii loo miisaami lahaa laambadaha lacagta ah laambad kasta iyo laambadaheeda yaryarba miisaankooda si waafaqsan wixii laambad kasta lagu qaban lahaa iyo tii dahabkii loo miisaami lahaa miisaska kibista tusniinta miis kasta miisaankiisa iyo tii lacagtii miisaska lacagta ah iyo tilmaantii mudacyada iyo madiibadaha iyo koobabka laga samayn lahaa dahab saafi ah oo baaquliyada dahabka ahna baaquli kasta dahabkiisa miisaankiisa oo baaquliyada lacagta ahna baaquli kasta lacagtiisii miisaankeeda iyo tilmaantii girgiraha fooxa dahabkiisa la safeeyey miisaankiisa iyo tilmaantii dahabka loo miisaami lahaa naqshadaha gaarifaraska iyo karubiimta baalashooda kala bixisay oo ku qarisay sanduuqii axdiga rabbiga oo daa'uud wuxuu yidhi waxaan oo dhan waxaa laygu garan siiyey qorniin laga helay gacantii rabbiga si aan ku garto tilmaantan shuqulkeeda oo dhan markaasaa daa'uud wuxuu wiilkiisii sulaymaan ku yidhi xoog yeelo oo aad u dhiiranaaw oo hawshan samee oo ha cabsan hana qalbi jebin waayo rabbiga ilaaha ah oo ah ilaahayga ayaa kula jira oo isagu kuma gebi doono kumana dayrin doono jeer la wada dhammeeyo kulli shuqulka adeegidda guriga rabbiga oo dhan oo bal eeg waxaa jooga kooxaha ah wadaaddada iyo reer laawi inay dhammaan qabtaan adeegidda guriga ilaah oo waxaa kula jiri doona oo howl kasta qaban doona nin kasta oo adeegid kasta sanco u yaqaan oo raalli ah oo weliba saraakiisha iyo dadka oo dhammuna amarkaaga way oggolaan doonaan taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo sagaalaad markaasaa boqor daa'uud shirkii oo dhan ku yidhi wiilkayga sulaymaan oo ilaahu keligiis doortay weli wuu yar yahay waana tabar daran yahay oo shuqulkuna waa weyn yahay waayo guriga nin loo dhisi maayo laakiinse waxaa loo dhisayaa rabbiga ilaaha ah haddaba xooggaygii oo dhan ayaan gurigii ilaahayga u diyaarshay dahabka laga sameeyo alaabta dahabka ah iyo lacagta laga sameeyo alaabta lacagta ah iyo naxaasta laga sameeyo alaabta naxaasta ah iyo birta laga sameeyo alaabta birta ah iyo qoriga laga sameeyo alaabta qoriga ah iyo dhagaxyo oo niika la yidhaahdo iyo dhagaxyada la dejiyo oo wax lagu qurxiyo oo midabyo kala cayncayn ah iyo cayn kasta oo dhagaxyo qaaliya ah iyo dhagaxyo badan oo marmar ah oo weliba anigu aad baan u jeclahay guriga ilaahayga oo taas daraaddeed waxaan guriga ilaahayga siinayaa qasnad mulkigayga ah oo dahab iyo lacag ah taasoo aan ku jirin wixii aan u diyaariyey gurigii quduuska ah waxa weeye saddex kun oo talanti oo dahab ah oo weliba ah dahabkii oo fiir iyo toddoba kun oo talanti oo ah lacag la safeeyey in lagu dahaaro guryaha derbiyadoodii oo dhan iyo in dahab laga sameeyo alaab dahab ah iyo in lacag laga sameeyo alaab lacag ah iyo shuqul kasta oo ay kuwa sancada yaqaan gacmahooda ku qabtaan haddaba yaa raalli ka ah oo maantada nafsaddiisa rabbiga u bixinaya markaasaa amiiraddii reeraha iyo amiiradii qabiilooyinka reer binu israa'iil iyo kuwii kunkun u taliyey iyo kuwii boqol boqol u taliyey iyo taliyaashii boqorka hawshiisa xukumi jirayba waxay bixiyeen wax ay raalli ka yihiin oo adeegidda guriga ilaah daraaddeed waxay u bixiyeen shan kun oo talanti iyo toban kun oo dirham oo dahab ah iyo toban kun oo talanti oo lacag ah iyo siddeed iyo toban kun oo talanti oo naxaas ah iyo boqol kun oo talanti oo bir ah oo kuwii dhagxanta qaaliga ah laga helayna waxay siiyeen qasnaddii guriga rabbiga waxaana loo dhiibay gacantii yaxe'eel oo ahaa reer gershoon markaasaa dadkii aad ugu farxay raalinimadii ay raalligooda wax ku bixiyeen aawadeed maxaa yeelay iyagu qalbi quman ayay rabbiga wax ugu bixiyeen iyagoo raalli ka ah oo boqor daa'uudna farxad weyn buu farxay haddaba sidaas daraaddeed ayaa daa'uud rabbiga ku ammaanay shirkii oo dhan hortiisa oo yidhi rabbiyow awowgayo israa'iil ilaahiisiiyow weliga iyo weligaaba ammaanu ha kuu ahaato rabbiyow weynaanta iyo xoogga iyo ammaanta iyo guusha iyo haybaddaba adiga iska leh waayo waxaa samada ku jira oo dhan iyo waxa dhulka saaranba adigaa iska leh rabbiyow boqortooyada adigaa iska leh oo adiga waxaa lagu sarraysiiyaa sidii madax wax kasta ka sarreeya oo maal iyo sharafuba xaggaagay ka yimaadaan oo wax kasta adigaa u taliya oo gacantaadana waxaa ku jira xoog iyo itaal oo gacantaada weeye midda wax weynayn karta oo qof kastaaba xoog siin karta haddaba sidaas daraaddeed ilaahayagiiyow waannu kugu mahadnaqaynaa oo magacaaga haybadda badanna waannu ammaanaynaa laakiinse bal anigu yaan ahay dadkayguse waa ayo inaan anigu awoodno inaan sidaan wax u bixinno annagoo raalli ka ah waayo wax kastaaba xaggaagay ka yimaadeen oo annana waxaagii baan wax ka siinay waayo annagu hortaada waxaannu ku nahay shisheeyayaal socdaal ah sidii awooyaashayo oo dhamme ay ahaan jireen oo cimrigayaga aan dhulka joognaana waa sida hoos oo kale oo wax la filanayaana ma jiro rabbiyow ilaahayagiiyow kaydkan aannu u diyaarinay inaan guri ugu dhisno magacaaga quduuska ah dhammaantiis wuxuu ka yimid gacantaada oo kulligiisna adigaa iska leh weliba waan ogahay ilaahayow inaad qalbiga imtixaantid oo aad qumanaanta ku faraxdid oo aniguna iyadoo qalbigaygu quman yahay ayaan waxyaalahan oo dhan bixiyey anigoo raalli ah oo haddana farxad baan ku arkay dadkaaga halkan jooga oo wax bixinaya iyagoo raalli ah rabbiyow awooyaashayo ibraahiim iyo isxaaq iyo israa'iil ilaahoodiyow weligaaba saaska yeel malayaasha fikiradda qalbiga dadkaaga oo qalbigoodana xaggaaga u soo toosi oo wiilkayga sulaymaanna waxaad siisaa qalbi quman oo uu ku dhowro amaradaada iyo markhaatigaaga iyo qaynuunnadaada inuu waxyaalahan oo dhan sameeyo iyo inuu dhiso gurigii aan wax u sii diyaarshay markaasaa daa'uud wuxuu shirki oo dhan ku yidhi haddaba rabbiga ilaahiinna ah ammaana kolkaasay shirki oo dhammu ammaaneen rabbiga ah ilaaha awoowayaashood oo intay madaxa foorariyeen ayay u sujuudeen rabbiga iyo boqorkaba oo subaxdii maalintaas ka dambaysay ayay rabbiga u bixiyeen allabaryo iyo qurbaanno la gubo oo ah kun dibi iyo kun wan iyo kun baraar ah iyo qurbaannadooda cabniinka ah iyo allabaryo tiro badan oo reer binu israa'iil oo dhan loo bixiyey oo maalintaas iyagoo aad u faraxsan ayay rabbiga hortiisa wax ku cuneen oo wax ku cabeen oo sulaymaan ina daa'uud ayay mar labaad boqreen oo isaga rabbiga ugu subkeen inuu madax ahaado soodaaqna inuu wadaad ahaado markaasaa sulaymaan carshigii rabbiga ku fadhiistay isagoo jagadii aabbihiis daa'uud boqor ka ah wuuna barwaaqoobay oo reer binu israa'iil oo dhammuna isagay addeeceen oo amiiradii oo dhan iyo raggii xoogga badnaa iyo boqor daa'uud wiilashiisii kale oo dhammo boqor sulaymaan ayay addeeceen oo ka wada dambeeyeen oo rabbiguna sulaymaan aad iyo aad buu ugu weyneeyey reer binu israa'iil oo dhan hortooda oo wuxuu isaga siiyey boqortooyo haybad leh oo ayan lahaan jirin boqoraddii reer binu israa'iil oo isaga ka horreeyey oo dhammu haddaba daa'uud ina yeesay wuxuu boqor u ahaan jiray reer binu israa'iil oo dhan oo wakhtigii uu reer binu israa'iil boqor u ahaana wuxuu ahaa afartan sannadood toddoba sannadood ayuu xebroon boqor ka ahaa saddex iyo soddon sannadoodna wuxuu boqor ka ahaa yeruusalaam oo wuxuu dhintay isagoo oday ah oo ka dhergay cimri iyo maal iyo sharafba oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii sulaymaan haddaba boqor daa'ud faliimihiisii intii hore iyo intii dambaba waxay ku qoran yihiin taariikhdii samu'eel oo wax arke ahaa iyo taariikhdii nebi naataan iyo taariikhdii gaad oo isna wax arke ahaa oo waxaa halkaas ku qoran kulli wakhtiyadii ay soo mareen boqortooyadiisii iyo xooggiisii iyo wakhtiyadii ay isaga iyo reer binu israa'iil iyo boqortooyinkii waddammada oo dhammuba soo mareen